عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قال الترمذي حديث حسن وقال الألباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل كلي انت عشرك بلابين حوغا ير ayaan labadii meelood yar eegaynaa bal wixii ay dee soo aragteen ama tafsiir ahaan cibaarada lagu fasirayey iyo tarjamadii imaamkan ina qataan intaasba weeye bal ta fudud baan ku horeynayaa tarjamadan ku horeynayaa ibnulqadaan kolley way saalantaan filayaa iyadu ay bes way jooji abtisiirtiisa iska dheer joojiyo ay waa magaciisa kunyada abulxasan baa tidhi magacan cali baa tidhi maxaa raacsan oo mu-alafaadkiisa maxaad ka soo aragtay maad gaadhin waa sax weeye bal waayo horta ruuxa labaad baan eegayaa io kaadi adugu ruux labaad baan eegayaayoo tarjamadaas soo eegay aye waay aan joojiya adna ayaa cid kaloo tarjamada soo ogtay ay jirto maxaad maxaad haysaa waa ke laba nin baa la sheegayaa imika waay markaa isagoo abulxasan buu yidhi adigoo abulxusein baad leedahay haye axmed yaaya bas waaye axmed ibn maxamed iyo sheekh maxamed oo cali yidhi abulxasan waa labada kunyo abulxasan iyo abulxusein maxaad adiguna ku daraysaa ya abulxusein wey waay markaa labada dee waa kan macaliba mise waa axmed horta nisbadan alqataan marka la eego waa nisbo dad dee rag hore sida imaamka ugu shahiirsan waa imaamkan kitaabkeenna ku badan yaxya ibnu saciid alqataan kuwa ka dambeeyeyna sidaa raggaa aan sheegayno imaka labadanee la kala sheegay iyo way jiraan xaggana waa nisba lafdigan alqataano waa nisbo xirfo iyo shaqo oo markay dee ruuxa xirfadiisa ay tahay ama shaqada ay tahay waa hab ay nisbadu ku timaado facaalo sida baqaal iyo cibaaradan wazaan iyo bazaaz iyo bazaar iyo waa tan kuba badan ruwaadda ama bal dee aimada kuba badan najaar iyo banaa iyo waa wasan oo waa xirfo ahaan nisba weeye markaa nisbadanna waxa ay tahay waa kelimadan ay ka soo jeedaa alqodn waa cutubka ama duntiya taas ayay tahay oo macnaa waxa weeye ruuxii ama iibin jiray ama dee shaqadiisa un qeyb dee duntu ama cudbigu uu kaba mid ahaa ayay nisbadiisa kaba dhigaan alqataan kolkol ruuxa nisbadaas baa daahirkeeda aan noqono isagoon camalkaa tawaliin baa dee mulaabaso kale ama arrin kale loo nisbeeyaaye waa nisbatun ilaa bayculqudni iyo bal wix adugu qudniga kuba tacalluqsan bay nisbadan alqataan tahay dee cidda ugu shahiirsan ama dee marka la eego qidamka uu leeyahay iyo xifdiga iyo taasna waa imaamka yaxya ibnu saciid alqataan ee waxa weeyaan waqtigiisii imaam mid ee xadiidka ama laba imaamoo marka la eego jarxi iyo tacdiil iyo umuuraha ee laba imaam mid ka mida uhaa cabdiraxmaan ibnu hadiya isaga xaggan kalena dad kala duwan baa taase laakiin muhimka waxa weeyaan oo bal iga baraarujin ah marka sidoo kale tarjamo la eegayo dee maaha magacii kugu soo baxun in la qaato kii kugu horreeyay in la qaato ee bal qaraa-inta eeg kolkol waxaa la eegaa ninkani haddaan ruwaadeenna ahnay bal halku ku jiro halkuu sanadkii kaga jiray halkaasoo dee laba noo sanadka midna bilow kaga gelayo ama xagga hore midna xagga dambe hadday isaga kaa darsamaan dee kolley waa markaasun waanad u fiirsanuun xaggan kalena jaanibkan maxay tahay imaka sheekh maxamed ninkaa soo sheegay waxaa laga yaabaa dee marka ugu horeeya ibnulqadaan la yidhaho ninka dadka usoo boodaya tarjamadiisna waa kay u badan tahay waana ruuxa fahamkiisiiyo ka u degdegaya laakiin muxuu yahay ninkaasi waa nin gees muxaditha xaafidaba ahaa ama muxaditha aada u itqaan badnaa kolley waa nimanka maqaaribada ee durugsanna waa ahaaba kitaab alwaham waliham la yidhaahna waa leeyahay waanu ka dambeeyaa ninkan uu ka dambeeya tarjamadiisu dee isagana oo ninkay u badantae laga yaabaa ruuxu hadduu israago galgal ama meel kala gal ama kutubta ibnulqadaan uu magaca ugu horreeya soo baxo waayo dikrigiisa soo noqnoqodkiisa badan khaasatan kitaabkiisan alwaham waliham oo alaxkaam ulkubraa cabdilxaq leeyahay bal axaadiidtii uu lahaa waham baa dhacay uu ku noqdinayo kolkol yar mutacanit weeye meelo qaarkood oo xaggaas uu ku adadegya ama imaka ninkan aan joognaa waa nin dee shaaficiyulmadhaba waa nin faqiiha markaa ninkaa ma noqon karo abulxasan cali ma noqon karo sababto ninkaasi waa ninkaa muxadidkee saaxib wahamweyhaamle bal dee mandiqadiisuna ay durugsanayd madhabkana calaaqa lama laha dee macrifo ahaan mooyaane taas gees kalena waa ninkaa xadiidka isaga shaqadiis ama ninkani waa nin horta fuqahadii shaaficiya welibana asxaabulwujuuh iyada taa kama hadlayno dee hadalkeeda idinkaa inaad kolley istilaaxaadka iyo waxyaalahay asxaabulwujuuh tilmaamaysa oo martabo sare eh idinkaa dee baadhan doono eegeegan doone kol hadduu taaye waana nin mutaqadima waa nin mutaqadimo raggaa hore ayaa asxaab alwujuuh ay ahaayeen oo dee isagu wuxuu noqonayaaba bal maalan dee dabaqadii talaamiidda shaafici talaamiiddoodii dabaqadii saddexaad buu noqonayaa kuba xigtay oo dee ibnu baaz me waxaan ujeedaa imaamkii ibnu surejiyaba uba sheekhe bal horta waa ninkaa dee abulxasan abulxuseinna weeye abulxasan maaha sad aqriday aduguna ee kunyadu waa abulxusein waa laga yaaba kutubta xataa sharaxa lumaca laga yaaba abulxasan inay kuba sugantahay laakiin waa khadawna waa abulxusein magaciisuna axmed ibnu moxamed ibnu axmedkaa laba sheegay weeye bal horta waa taas weeye xagga kale imaamkan abu isxaaq ashiiraasi kitaabkiisa lumaca sharaxa sharaxiisa ayuu meel kuba soo naqliyaa ninkan isagoo sheegaya inuu isagoo dee asxaabtiina kaba cabiray inuu ahaa kaana laa yuftii ilaa an yalxada daliil oo ninkan dee hadday su-aale ku timaado ma fatwoon jirin inuu daliil milicsada mooyo maxay ah ama nas ama ijmaac ama qiyaas ujeeddadu madhabkuunsaas uguma fatwoon jirin walow dee raggaa darajadaa sare gaadhay ee mid mujtahid xagga madhabka uu kuba ahaa oo asxaab alwujuuh kaba mid yahay haddana isagoo milicsado dee daliil uun mooyaano ama nas ama ijmaac ama taas uun mooye ma fudoon jir waa dee waa martabo ama shay imaamkaasi uba sugayo ah waa bal siduu bal matalan kolley iyaduna shay ammaantiisa kaba mida ayay noqonoo sajadu ra'yi adigu ama qowl mujarada uun kumuu fatwoon jirin waa inuu daliilka milicsado isaga halkaasaan kuba dhaafaynaa ee tan leeyihin waxa weeye marka sidan oo kale tarjamo aan u eegayno bal magac uun yaa la eegina ha la eego mulaabasaadka iyo qaracinta ninkani hadduu madhab yahay ama fashiteebuu yahay hadday dabaqo tahay bal halkuu yahay iyo bal waxyaalaha caynkaasi waxa soo raacaya imaka kan arintaysa inoo caddaydoo axadu asxaabi alwujuuh min ashaaficiya waa taa markaa ibnulqadaan saaxibulwaham waliyaha ma noqonayo iyo qolooyin kaleo iyagana magacan leh ma noqonayo weeye bal markaa sax weeye haddaa soo egteen arrinka kale markaa kolley waa yeelay wuxuu ahaa cibaaradan ibnulcarabi markuu sheegayay madhabkiisii uu lahaa dee qudrada ilaahay gees saalix bay uga tahay umuurkas iyo waxyaalahan iyo wax ka weynba laakiin dee waxaan naqli loo hayn iyo aan lagu qowlin ayaa cibaarada waxayd fainaha sabiilu macna walaa tuxadiثuu ila bالhaabitaati wadacu dicaafa fainaha sabiilu talaafin ilaa maa laysa lahu talaaf horta cibaaradan ah talaaf iyo talaaf kitaabka irshaadu saariya sharaxaysna bukhaari ah oo dee xaafid kaba dambeeya oo qusullaani isagana sanu baa dhacay isagoo dee kaba soo warinaya isaguna ibnulcarabi hadalkiisa ama dee toosa isaga ha uga naqliyo ama waa sidadan xaafid haba noqotee laakiin bal cibaaradan baa inoogu sugan fainaha sabiilu talaafin ilaa maa laysa lahu talaaf marka haddaan eegan talaaf iyo talaaf dee dhawaaq ahaan waa isla mid waana labada ismiya manquuska ah bal markaa waxay tahay maxaa ujeeddadu halkan ay tahay se in kelimaadkan sideeda mau hesheen intaas bay tahay waana kolley malaa dadkii luqada iyo aadwal umuuro ciddii halkan soo eegtay waayo tii hore waxaan uga dibdhigay taa hore way sahlanayd tan waxaa dhici karta inuu ruuxu ku yar daalo oo uu ku daalo siuu bal arrintan uba dabdin lahaa macno ahaan uu dabdin lahaa haddii dee bal wax ay jiraanba cibaaradan waayo cibaaradan xataa waxaa dhici karta inaan idhaahno korhor ma saxnaanayso ayaaba dhici karta in jaanibkaasi uu keeno tatabuciyo taas ee bal yaa iyada cid aan intii hore ahayn u hadashay waay هاي بالفعل آه. هاي تلافية واي إدراك الخطأ واي هاي مركا تهورا إدراك الخطأ نقن تضمنا مركا محد كل قبيل أي نقن كلا واتسكح دايما ودادي فإنه السبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف مركا وحن ورانا وإدراك الخطأ طريقي وحن هلا كسمين هذا الكي ده مركا هذا النظم ده قضية هذا الكل يوجده هين حاصل وهي هي taasi waa jinaasi magabada ina badiiciya arrinteed jinaastan waa rumo talaafin iyo talaafin waa taa laakiin imika jinaasiya sharaxeed ma doonayno maqsuudka bal intan waxaan kaba fahmayno waayo wax kale inagu soo bixi kara aya yaa kale in waay dee laftigaan doonaya luqadu ma saxiixa luqadaan doonayna inaan ilaashanona تلافي المية نقول ساعدة وقيمة على قد كده حين ساعدة وقيمة يتلاف ما اللغة أهم بانكو فصير كرناوي يلفت كان اللغة أهم ما تشربا ما شيء نقول إيمانيس أي نعم ايه ايه ثأر waay bal gartay haye adiguna ya tadaarug ka dabatag ama dabaqabatayn ama wuxuun badhe ama ha markaa labada kelima waa isla mid talaaf iyo talaaf sabiilu talaafin tadaarug sabiilkii weeye eeg marka eeg hadalkaaga waxa weeyaan sabiilu tadaafin waa tadaarug ama dabaqabatayn bay dariiq u tahay ilaa maa laysa lahu talaafin waxaan tadaarug u sugnaanin de markaa tadaarug uma sugnaanba haddana way u sugan tahay labadeedna waxaad moodaa nooc yar tanaafi baa jirta asax way horta axsantum tan uga jeedaana waxyaalahan in bal yar fikirkeen iyo taasi u koro kitaabkana aan wada aqrino dhammaantii gees kalena bal umuuraha aan uba fiirsano waxyaalahan kulkul khada bay noqon karaanba madbacdeed baaba dhici karta cibaaradu noqon karaan ee waa nigaa le horta irshaadu saarina sanaa ku sugane bal waxa weeye in lafdiga talaafin markay noqoto waa talaafaa masdarkeed dee talaafin imaka manquusaantan baa iyo nakir ayaa goysay uu marfuucna yahay talaafa talaafiyan oo macnaha talaafa waa tadaaraka tadaaraka shay oo shaygii ayuu kaba daba ama dabaqabateeyeyba weeye taasoo kale ay noqotaa in bal taasi waa gartay laakiin macnahan kale oo ah in bal talaaf dee haddaan labadiiba tadaarug ku wada fasirno hadalkii wax faa'iiduu yeelanaya ma jirto oo kale in talaaf waxaabay ahaan layd imaka haddii aan helayno iyadoo halkan ay tahay halaag saaw kaba cabiray halaag ama talaf oo macnaa ah baaba iyo halaag iyo dayaac aad bay u fiicnaa ay dee sax ahaan laydoo macnaa arrinka caynkaasoo wixii dacaaftoo la urursadoon laga teginoo haabitaadkii bal waxyaalaha lagu waramaa fa inahaa sabiilu talaf waa halaag iyo matalan dariiqeed ilaa maa laysa lahu talaafin waxaan dee hadhowna marka taa lagu waramo taa waramo tadaarug iyo waxyaala aan yeelanayna bal horta waxaa jirteen cibaaradan kutubtii luqada intii aan arkayay bal kuwii ugu waaweynaa waa lisaan ulcarabi iyo iyo qaamuuska sharaxiisa markaa taajulcaruus oo dee dabcadan dambe afartanka mujalad laguma madbaceeyey macno ah inay talifa ficilkaas oo ah masarkiisu talaafanyo bimacnaa halake iyo faniyo waxyaalahaasa uu talaafin ku yimaado ina kutubtii luqadeen arkayay kumay sugnayn kumay sugnayn oo horta waa taa taasi iyadu waa mid arrin kalena way jirtaayoo sheekha cibaaradiisan ibnulcarabi weeye kolley madhabkiisina waa radiyayey kutubtiisa waxaa kaba mida dee bukhaari uu sharxay laakiin kaa in la hayaba war uma hayo oo in la madbaciyana maan maqal tirmidina uu sharxay kitaab lagu magacaabo caaridat laxwadi walow nusqadan haysaa kolley dabcadeeda aanay fiicnayn hadalkana wuxuu ku yidhi walow waxbay ka googooyeene waa caaridat laxwadi wixii kuba sugnaa hadalkiisa laakiin cibaaradiisa isaguna maxay ahayd fainaha sabiilu talafin ilaa maa laysa lahu talaf waa sida kitaabkiisa ku sugan halkan talaafa ay dhacday labadaba talaf baa dhacay marka anigu bal tan dee aan yar suraysanaya waxa weeye waa imika taasi waa xasba danni uun balaa labadooda oo laysu geeyaa wax ka soo bixi lahayn saa caarudatulaxwadii ku sugan iyo saa kuwa kuma sugana isaga haddaan talaf kaba qaadano laakiin ta dambena aan talaafigan qaadano waayo isagana fainaha sabiilu talafin ilaa maa laysa lahu talaf nusqadna kuma kalsooni dabcadeeda kuma kalsooni marka la eego nusqadan anugu haystay caaridatulaxwad iyo sharaxaa tirmiday xagga dabca ahaan oo aan la yidhaahba arrinkan waxaa iska daaya oo waxyaalaha laba imanina waayo waxaasoo lagu dhaco xadiid min cindi anfusika ad ka waxa weeyaan ka ikhtiraacata fainaha sabiilu talaf waa halaag waayo waa taa man kadaba caleyhi mutacamidan aan soo mara falyatabawa muqcado waa talaf halaagii macnaha ilaa maa laysa lahu talaafin waa arrin haddii bal haddana ilaa maa laysa lahu bal tan aan idhaahno waxani waa halaag weliba aan tadaaruk iyo dabaqabatayn dee waa halaagaa dhan ruuxu kuma halaagsamayo aan tadaaruk iyo isdabaqabatayn iyo meel hadhow layska soo qabtaa aanay jirin oo dee haddaad taa kuba dhimatona halaagaasaad la kulmaysaa oo kale waa macno bal waa atasawar bal waxaan leenahay lafdigan ah talaafin haddii talaf lagu fasiro in luqadii lafdigaa talaf kutubtii ugu waasacsaneed luqada talaafin oo ah talifa macnaheed may soo dhigan ulaaigun bay dhigteen talifa talafan iyo mutrif iyo mitlaaf iyo waxyaalo kale iyo matalafa iyo umuur unbay wada dhigteen waa taas ama talaafin siaa sheegteen waa tadaaruk macnihiisaas tadaaruk labadiiba halkan tadaaruk kama wada dhigi karno labadoodna talaf kama wada dhigi karno imika taas waayo dee macno keliya oo isu kee noqnoqday noqon laakiin waa xasba danni in halkan oo kale hadday balsaa caaridataraxwadi kuma sugan ay asalku talafin uu ahaa tanna asalkeedu uusan yahay talaafin oo macno bal yar dhowaan kara casharkana inoo soconayaa laakiin ma jasminayo baabu sufuufi sibyaani maca almayta waan ka baxnay baabu sunati salaati cala ljanaa'isi hadakani baabu bayaani sunati salaati salaada sunnaheeda sunnahana waa wixii la jideeyey salaadan laynoo jideeyey cala ljanaa'isi waa janaa'ista korkooda waa salaada janaa'ista lagu tukanayo bal wixii la jideeyey ee shareecadu inoo jidaysay ama waajib haba noqdeen ama sunno haba noqdeene ayuu baabkiisii yahay oo san imaka sharax bay uguba sugan inuu zayn ibnulmunayir kaba soo naqonlayo sunna halkan waxaa looga jeedaa maa sharacahu nabiyu sala allahu caleyh wasalam fiiha wixii rasuulka ilaahi jideeyey oo markaa lafdiga sunna dee waxaan markaa aynu sunno maqallo soo degdegaya istilaaxan fuqahada ah ee waajibka wixii qaabilo ah kolley taasi waa istilaax cusubba istilaax dambeba weeye ee waxa weeye marka halkan waa wixii la jideeyey nbigu rasuulka ilaahay jideeyey salaada janaasada dhexdeeda uu jideeyey ee ama waajibaadkeedii haba noqoto ama manduubaadkeedii haba noqotee bal taas buu baabkeedii yahay kolley aathaar kala duwan iyo axaadiidu inaka soo qaadayna uu soo aroori doonaa sheekhu isagoo ujeeddadiisu ay guud ahaanba ay tahay salaadan janaasadu waxay leedahay salaadihii kale xukunkoodii bay leedahay oo sharaa'iddii ay salaadaha kale lahaayeen hadday dahaaro tahay iyo hadday sadrucawro tahay iyo waxaa way leedahay arkaan rukuucdiiyo sujuuddii maba laha ee laakiin dee qiyaamkan iyo balqiraadii faatixadiiyo waa kuwanba laho macnaha salaadan janaasadu ma aha uun walow waxyaalo ka maqani ay jiraan mujaradu ducaa-in oo duco keliya oo markaa laba yidhaaho kale day duco un tahay dee haddii adoon weyse qabin baad iskaga tukanaysaaba oo aan dahara la-aan baa lagu tukanayaa iyo taa laba yidhaaho arrinku ma aha ee rasuulka ilaahayna meelo kala duwan buu salaad kaba cabiray iyo tukada iyo taas markaa xukumkii salaadahay sharaa'id iyo arkaan wixii dee iyada ay la gaarka ahayd mooye taas baa maqsuudku u yahay bal markaa umuuro dhowru inoo tirin doonaayo dee markaas aan yar laqbaynayno marka wuxuu yidhi waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man sallaa ruuxa tukada cala ljanaasati waa xadiid dhowaan inoo iman doona iyadoo kitaabuliimaan iyo waxyaalana aan kuba soo maray bal taas janaasa ninka ku tukada laftigan buu ilaashanayaa salla waa tukashu ka cabiray wa qaala waxaanuu yidhi salluu calaa saaxibikum saaxibkiina kuba tukada waa meel dambe oo markaa biic dhexdiiya kuba iman doontaa ruux iyadoo deyn lagu leeya dhintay waqtigaa horena rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh balse dadku aanay deynkana u fudaydsan inta ay nool yihiin ay ku dadaalaan inay isagaba bixiyaan ayaa ruuxii deyn lagu lahaa ee dhintay baanu isagu ku tukan jirin markii dambe futuuxaadka ay bateen xoole ay kordheen rasuulku isagaa qaadi jiray waa kana ku tukan jiray haddaba maalin la sheegay ninkan shaksi la keenay waa nin waa mayd buu ahaa inuu ku tukadaa loo keenay deyn baa markaa uu yidhi miya wax lagu leeyo haabaa la yidhi markaasuu dadkii ku yidhi salluu calaa saaxibikum iminkana wuxuu uga jeedaa xadiidkaasiy wuxuu ugu dambeeyaa isagu ma dhowaba ee lafdigan salluu tukashu ka cabiray wa qaala waxaanuu yidhi salluu cala najaashiyi dee axaadiidiisa waynu soo aragnay xalay iyo waana inoo dambeeyaan haddii a la idhaha iyadana markaa salluu cala najaashiyi markaa muxuu raaciyay sheekhu samahaa salaadii janaasada wuxuu rasuulka ilaahay ku magacaabay oo rasuulka ilaahay ku magacaabay salaatan salaad buu ku magacaabay salaad buu ku magacaabay oo laysa fiiha rukuucun walaa sujuudun kumana sugna dhexdeeda rukuuc iyo sujuudee laakiin intaa ma laha se salaadii kale wixii ay lahayd ee loo shardiyi jiray oo dee dahaaro ah uu keeni doonaa iyo umuurahaasba waa loo shardiyayaa wixii lagaba dhowri jiray oo ama burin jira oo hadal kale oo lalaba yimaadaa iyadina waa laga dhowrayaa waanu burinayaayo rasuulka ilaahi waa kaa salaad ku magacaabay marka shuruud amuurihii salaada way leedahay wuxuu yidhi markaa bukhaari walaa yutakalamu lama hadlayo fiiha waa saan salaada kaleba arrinku ducaa uun maahuu leeyahay mayd loo ducaynayo ee waa salaadba weeye sharaa'id gaara iyo waxyaalo gaar oo la jideeyey leh markaas dhexdeeda laguma hadlayo welibana wa fiiha waxaa ku sugan salaadan janaasada takbiirun allahu akbar ama taa iftitaaxee lagu gelaya ha noqoto ama dee kuwankadaba dambeeya haba noqotee takbiir baa kuba sugan takbiir ha kuba sugnaato weliba muxuu yidhi wa tasliimun salaama naqsina waa kuba sugan yahay taas buu weli umuuru way inoo socdaane laakiin waa taa nidhi ujeeddadu waxa weeye aathaartan iyo axaadiidan uu soo arooriyey salaada janaasadu inay leedahay salaadaha kale xukumkii ay lahaayeen iyo sharaa'id iyo arkaan ee maaha duco keliya uun laakiin rukuuc iyo sujuud iyadu ma laha oo iyada rukuuc iyo sujuud ma laha ee waxaanay yidhaahaanba culimmadu waxaanay rukuuc iyo sujuud uba yeelan dadka jahalada iyo de haddii la rukuuco la sujuudo si aan looba qaadan inay meydna waaba hor yaalaaye inay dee waxay tahayba cibaadatun lilmeyit meydkii inay cibaado la caabudaya ay tahayo bal taas aan loo qaadanoo dad aanay ugu lumin ama jahale ihe bal ma laha ee waxyaalihii kale way leedahay marka wuxuu yidhi sheekhu weli isagoo wata arrintii inay dahaaro ay loo shardeeyo iyo dee umuurihii kale salaada loo shardeeyey wa kaana bnu cumara cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa laa yusalii mid aan tukan janaasada kuma tukanayn waa cala aljanaasa ilaa daahiran inuu yahay ruux daahir oo weyse qabo mooyaane kumuu tukan jirin kuma tukan jirin oo isagu waa ibnu cumar walaa yusalii maanu tukan jirinoo salaada janaasada cinda duluuci shamsi cadceedda soo bixitaankeeda agti walaa cinda quruubiha iyo dhicitaankeeda agteeda walaa quruubiha iyo dhicitaankeeda agteedana kumuu tukan jirin oo kolley horaynu salaada in dee la nahiyey waqtiga ay cadceedu soo baxaysa waqtiga cadceedu dhacayso ayaynu soo maray waxaanan soo marrayba dee bacda salaati alfajr iyo bacda salaati subxi nahyi inuu jiro ee horena waynu u soo ogaanay ee waxa weeyaan iyadoo alfaada qaarkood ay kuba timi laa tataxaraw duluuca shams cibaaradaas iyo quruubkeeda inay bacda saxaababa ee nahyigii ay kuba koobayeenuun inta waqtiyadaa ay cadceedu soo baxsay waqtiga ay dhacayso bal taasna waa wixii noo horreeyey bal markaa ibnu cumarna muxuu yeelayey oo suu yeeli jirayd salaada janaasada haddii salaada subax marka laga baxayba ay taallo ama salaada casar uu ku tukan jiray taas uu kuba tukan jiray laakiin hadday noqoto waqtigaa ay cadceedu soo baxayso ama cadceedu ay dhacayso kumuu tukan jirin si waqtigan karaahadu ee nahyigu uuba baxo waaba dee isagoo salaad axkaamteed bay leedahay markaasoyna salaadan caadiga ayaa waqtigaa laysu diiday layskaba nahiyaya bal saasuu yeeli jiray wayarfacu yadayhi waa arrin kaloo ibnu cumar gacmihiisana saruu u qaadi jiray ibnu cumar kolley bukhaari adabkiisan aladabu lmufrad iyo kitaabu rafcilyadeynba labadaba xadiidkan intan uu markaa isagoo in kaba warinaya cubaydullahi ibni cumar can naafic can ibni cumar ayuu sanadkiisa dhammeeyaa oo inuu takbiiro kasta oo janaasadaba uu gacmaha sare u qaadi jiray bal xadiid isagoo marfuucana taa waa la wariyo dabaraani awsadkiisa kuba sugan laakiin kaa sanadkiisa ayaa dacfi kuba sugan yahe marfuuca waxaa kaloo iyadana in bal matalan dariiq kale oo daraquni uu raajax yeelo bal waxa weeye inuu mowquuf yahay ibnu cumar kuba taagan yahay laakiin riwaayada dee inkasan ibnu shaba la ydhaahaaba uu rafciyo dee hiqi ihina taase waabay jirtaayoo iyaduna ay keenayso inuu gacmaha sare u qaadi jiray oo bal matalan kolley tacliiq yaroo ibnu baase leeyahay raximah llahu kolley tacliiqaadkiisu waxay ku joogsan doonaan mujaladkan aan hayno bese waxa ka dambeeya tacliiqaadkuma laha oo dee kitaabkiiba kitaab weyn noqdo culus wuxuu kaba cabiraa in isagoo nin siyaadadeed uu kaba dhigay hiqi inuu siyaadiyey marfuucnimadana in gacmaha sare loo qaado wuxuu daliil u yahay calaa sharciyati rafci lyadayni fi takbiiraat اljanaaza oo ibnu cumar gacmahana sare u qaadi jiray cinda takbiiraat waqtiyadaasna kumuu tukan jirin macnuhuna waxa weeye markaas duco keliya oo la duceeyo uun maaho umuurahan duco mujaradi ma laha weli uu wada hadalke waqaala alxasanu xasanu lbasri wuxuu yidhi adragtu waxaan soo gaadhay annaasa dadka dee waa dadkii taabiciinka waaweyneyda way jiraane laakiin dee saxaabo kala duwanba uu soo gaadho waqtigii cumar baabu dhashay waxaan soo gaadhay waa axaqum walxaal axaqumka ugu xaqmudsan ugu awleysan ee ugu mudan calaa janaa-isihim waa salaada lagu tukanayo janaa-istoodu uu yahay man raduuhum lifaraa'idihim ciddii ay raalli ugaba noqdeen faraa-idooda oo ciddii ay raalli ugaba noqdeen faraa-idooda waa dee iyo aimadii salaadaha kala tukinayay ayaa iyagu markaa kaga xaq lahaa dadka kale in waxa weeye ay kuba tukadaan umuurahana koley ujeeddadii aynu soo sheegnay ayuu sheekhu raximahullahu tacaala uba wadaayo bal in waa dadka marka la eegay inuu imaam noqduu salaada janaasada dadkii tukiyo dad badan oo saxaabadiina waa soo gaadhay macnuhu waxa weeyaan salaaddii janaasada waxay kala mid dhigi jireen salaadihii kale ee dee jamaca laguba tukanayay markaa cidda inuu imaam noqdo ku xaq leh salaadii jamaacada ku xaq leh ayaa halkana iyaga agtooda kuba awleysnaa kollay riwaayo kalena isaga waa lagaba soo naqliyaayo uu isagu yidhaaho janaasada waxaa inuu ku tukada ku xaq leh aabbaha haddii dee ama yahma alibn bal taasoo cabdirasaaq isaga soo saaray waana masalo bayn ahlilcilmi ikhtilaaf jiro oo jamaaco in salafkii kaba mida waxay qowlkoodu ahaa imaamulxay waa xayiga ama dee halkaa laguba tukanaya imaamkiisa ayaa ku awleysan oo kuba mudan barhkood baana iyagu kaba dhigay haddii waaligu kadadka tukinaya yahay inuu weligii kagaba xaq leeyahay waana maalik iyo abu xaniifiya awsaaciyo axmed iyo isxaaq iyo qowlkood aimada qaarkoodna waxay ka dhigeen alwaliyo xaqu min alwaali dee waa imaamkii markaa iyo waaligiiba weliga janaasada ayaa kaga xaq leh oo kaga awleysan waana sida qowlka shaaficiya abu yuusuf iyo waa masale khilaafiya laakiin bal markaa muxuu leeyahay halkan ujeedaduna waxa weeyaan salaadii kale ayaa lagala mid dhigay weeyo salaadii kale ay la mid tahayo markaa waa salaad arrinkee ducown maahe ka isagu ku xaqle calaa janaa-isihim man raduuhum lifaraaidihim markaasaa wuxuu ihi sheekhu waida axdaa yowma alciidi aw cinda aljanaasati yadlubu lmaa walaa yatayamam cibaaradan ama intan dambe waa suurtagal oo waxaa suurtagala inay dee waxa weeyaan asla tarjama ay ku cadfantaho bukhaari kalaamkiisii ay tahay inay hadalkii xasanulbasri baqiyadii iyo tatimadii ay tahayna bal taasi waa labadaba ixtimaalkaasi waa jiraaye maxay tahay waydaa xadaa haddii uu xadao oo bal weysadii ay kaba jabto yowmalciidi maalin ciideed oo salaadiina ay sugayso ow cinda aljanaasati ama iyadoo dee salaad janaase la tukanaya ayay weysadii kaba jabtay yatlubu lmaaa biyaha ayuu doondooniyo walaa yatayamamu oo waa sida salaadihii kale oo dee ilaahay baa yihi fain lam tajiduu maan fatayamamu taas baa yihi horta biyihii haddaa weydaan oo wadalab baa kaba horeeya markaa tadna taasay la mid tahayoo macnaa salaad janaasahaimaka meesha taalla ruuxina ma weyse qabo weysadii baaba kaba jabtay haddii dee tayamumkii si ay janaasada uguma tukado uma tayamumayo uun ee horta biyii ha doondoono markuu biyaha waayo ayuu tayamumayaa baltaas ciidduna waa saasoo kaleo iyadoo waqtigii ciid iyo salaadii laba gelaya haddii waxa weeyaan waysadii ay kaba jabto waa salaad buu leeyahayoo dee biyihii uun ayar ma tayamumiyo haddaanu biyo waayina horta waa inuu biyihii doondoono iskama tayamumi de waana waxyaalahana khilaafaad barhkood haba koobnaadeena buu ishaarayaa barhkood mujarada ducaa kaba dhigay barhkood yidhi waa loo tayamumaya halkan si aanay kuba dhaafin ee bal sheekhu markaas ama haddii xataa xasanulbasri kalaamkiiba ay tahayna bal waxa ay tahay un waa umuurihii inay salaad tahay wixii laga soo reebay kala gooni tahay salaadaha kale mooyaane dee salaadihii kalena umuurteedii ay yeelanayso oy kaba mid tahay dee inaan iyadoo biyo lahe biyi aan la waayin aan loo tayamumahayn waidantaha ila ljanaasati hadduu soo gaadho shaksigu janaasadii uu soo gaadho janaasadii waa maydkii lagu tukanayay kolleyna dabdigeedii wata aan wadno ayn hore inoo soo horeeyey wahum yusaluuna iyagoo dadku ay tukanayaanoo waa lagu jiraa salaaddii janaasada lagu jiraa yadkhulu macahum waa gelayaayo marka halkaasuu kala qaadayaa bitakbiiratin takbiiro u laba yimi oo macnaa waxa weeye horta allahu akbar buu odhan markaasuu geliyo halkaasuu salaadii bal maalan iyadii kaba qaadi uu kuba geli markaas takbiirada uu kuba galo wuxuu noqonaya waaba iminka ruuxii masbuuq ahay laba takbiiro dhexdood yimi ma sugayo takbiirta kale inta la gaadhayo intuu taagnaado markuu allahu akbartaa yidhaa halkaa kalama qaadayo ee halkaa uu joogo kala bilaabaya waana si salaadaba la yeeli jiray allahu akbar buu kuba geli laakiin muxuu yeelayaa markaa dee imaamku ka baxo intii u dhinnayd ayuu taam yeelanaya xataa hadday dhacdo dee in dee waa haroontaysa yidhaahaan horta shaaficiyadu iyo inaan intaa janaasada laga hor qaadin ee haddii xataa la qaado kama buraysa uu iska dhammaysanaya ee dee in intaa la daayo la sugana waaba sida mudan oo macnaa waxa weeyaanuun hadduu soo gaadho waa la gelaya khilaafaana jiro oo dee barhkood khaasatan bacd almaalikiya qowlkoodu halkan ay tahay oo ah intidaaru takbiir inuu takbiirta sugayo oo macnaa aanu halkaa un kuba xidhinaynay horta takbiirtii uu sugayo markaa takbiirtaa kale uun uu la gelayo bal taas ba ay tahay wahum yusaluuna yadkhulu macahum bitakbiira waqaala bnu lmusayibi saciid ibnu lmusayib wuxuu yidhi yukabiru bileyli wاnnahaari wاsafari wاlxadari arbacan yukabiru allahu akbar buu odhanaya waa takbiiranayaa bileyli habeenkii wnahaari maalintii iyo wasafari haddii safar la yeelo alxadari nagaadiba isma bedelayse arbacan afar takbiirood kolley taa baab buu inooguma keeni doonaa waana inoo dambaysaa insha allahu tacaalaye manaa takbiirtii salaadani waa afar takbiiro ayay tahay ismana bedelayso hadday habeen tahay hadday maalin tahay haddii safar la yahay haddii xadar la yaho dee iyada ayay sunnaheedii ama wixii la jideeye ay ahayd waana tii rasuulka ilaahayba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saynu soo marray najaashi inuu afar goor uu takbiirtay laakiin kolley baab baa inoo dambeeya dee salaadii iyo kolley way inoo dambeeyaanba waxyaalo kuba tacalluqsan waqaala anasun radia allahu canhu anas ibnu malik wuxuu yidhi altakbiiratu alwaaxidatu takbiirada keliya waana ta hore buu u jeedaa istiftaaxu salaati salaada furfurashadeedii iyo gudagalkeedii weeye waa takbiira istiftaax waa ta ugu horeeya ee salaaddii laguba xidhanayo kolley waxa uu halkan shaarixu soo naqlinayaa in anas ibnu maalik laguba yidhi rajulun sallaa fakabara alaaan nin baa tukaday oo salaad janaaso saddex goor buu allahu akbar yidhi markaasuu yidhi awalayse takbiiru alaaan takbiirta janaasadu miyaanay saddexaynoo markaasaa la yidhi ya abaa xamsata takbiiru arbac takbiirtu waa afar markaasuu yidhi ajal hayra ana waaxidatan hiya istiftaaxu salaad ha waa sidaasi way jirtaaye laakiin ta hore waa istiftaaxii oo takbiiradii taxarumka oo kale ay la mid tahay intii ka dambaysay maxay noqon saddexoo markaa dee isba afartiiba bal markaa hadalkan oo saciid ibnu mansuurna uu wariyey haddaba wuxuu leeyahay takbiirada keliyii waa istiftaaxu salaam waqaala iyada tani tarjamada asalkeedii bay noola socotaa waa kaa man sallaa cala janaasa wasalluu calaa saaxibikum wasalluu cala najaashiya samahaa salaatan waa kaa ina yidhi waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tusalli eeg tukashaa laga cabiray waana salaad janaaso ha ku tukanin calaa axadin axad minhum munaafiqiinta kaba widon baata abadan weligaaba ha kuba tukanin axad iyaa kaba dhintay ha kuba tukanin oo macnaha waxa weeye ilaahayna sidaa dee rasuulka ilaahay baa salla iyo sallu iyo ugaba cabiro salaad ugaba cabiray waa kan qur-aankiina inoogaba sugantay salaaddii janaasada iyadoo ilaahay subxaana watacaala salaad uu kaba cabiray ama laa tusalli uu yidhi waxaanu yihi wafiihi sufuufun wa imaam waa weli isagiibaa wada oo hadalkii bukhaari hadhow xadiidun buu inoo keeni doonaa biidni illaahi tacaala ee wafiihi waxaana ku sugan waa salaadan janaasada oo waxa kuba sugan iyo arrinkeed sufuufun safaf iyo wa imaamun imaam baa kuba sugan oo wuxuu uga jeedaa waa hadalkiisii hore wa fiiha takbiirun wa tasriim bay kuba cadfan tahay tan malaa dee nusqooyinka qaarkoodna waa tan oo fiihi baa kuba sugan koona fiihay bal waxaa kaloo ku sugan takbiir iyo tasriim way kuba sugan tahay sufufna way ku suganto dee salaada kale ee aynu u tukanno dee salaadaheen jamaacada ayaa saf yeelan jiray waata iyaduna safafkiibay leedahay arrin kalena muxuu yidhi waa imaamna way leedahay oo dee imaambaa dadkii tukinaya bal markaa kolleyna dee inay sufuf leedahay waataynu axaadiid hore kuba soo marnay imaam maaliki bay barhkood kaba soo naqliyeen saf keliya unbaa la wada noqonayaa ee markaa ma jirto dee sufuuf saase laakiin dee axaadiisu waatay nooguba sugan iyadu nafteeda waxa weeyaanu waa barhkood baa taa kaba soo naqliyo dee wax inoogaba aan jasminayno inoogaba sugan imaamka ma aha bal tarjamadii waa dhammeeye waxa ujeedadiisu ay tun baabka si aan soo sheegnay isagoo radiyaya sheekhuo kuba radiyaya halkan qolooyinka yidhi salaada janaasadu waa ducaaun waistikfaar markaa kole day ducaya istikfaar tahay dahaara la-aan waa layskaba tukan karaa taasba weeye markaa maxay uu soo ururiyey gees waa xaggii tasmiyada rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh salaad buu kuba magacaabay haddii ujeeddada adducaa waxdam ay tahay dee taas may tahayna laguma magacaabeen waxaa kaloo jirta waa kan sii dee fariidadaba safaf loo joogsaday waa kan isagu tukinayay waa tan takbiire iyo tasliimba leh waxyaalahaasoo dhan maxay tilmaamayaan inay salaad tahay duco un aanay ahayn dee mujaradkeed kolleyna waxaan filayaa dee khilaafku aad buu u kooban yahay cidda tidhi imaka halkan waxa weeyaan dahaaro iyo waxyaalahaas ma laha malaa shacbi baa lagaba soo naqliyaa oo qowlkaasoo dee dahaaro la-aan waa lagu tukan karaa laakiin dee waa qowl umuuraha aan sooba sheegnay iyo itifaaqiintooda kale marduud kuba noqonaya ibnu cabdilbar baa wuxuu dhahay ibraahim ibnu culaya ayaa isagana ku waafaqay laakiin wahuwa miman yurqabu can kaiiri min qowlih waa cibaaro halkan xaafid kaba soo naqlinayo laakiin ibraahim ibnu culaya hadalkiisa wax kasoo qaad ma laho in badanoo qowlkiisa ka mida waa in la naco lagaba jeesto adugu waa nin kollay dee halowsanaa weeyaan oo imaamkii ismaaciil baa dhalay kolkolna ibnu culaya iyadoy tahay oo lagu tirinaya inuu jahmi ahaa iyo inuu waxyaalaha iyo inuu aqwaal shuduuda lahaa dee waabay dhici kartaa inuu ruuxu uba qaatay aan macrifo u lahayn inuu imaamkii ismaaciil yahay waa inankiisa ibraahim shaafici lagaba soo naqliyo de ibraahim bnu culayata daalun jalasa fii baabi dawaal malaa baab kuba yaalay masjidkii fustaad agtiisiio waa nin hallowsan oo halkaa baabkaa dawaasha ayuu fadhiyaaba oo bal matalan waa taas waxa weeye kolley waa nin waxyaalo dee umuuro badan ay kuba kulmeen oo iyado taas isaga nin kaleo muctasilada madaxdooda abubakar ibnu lasam la yidhaah iyo aqwaal shuduud meedhana lagaba soo naqliyo markaa qowlkiisana ictibaar ma lehe bal markaa waxa weyan kol haddii salaad laguma magacaabay shuruuddii dahaaradu way sugnaanaysaa shuruuddii dahaaradu way uba sugnaanaysaa oo ataan soo marray dee umuuraha kala duwanna waa inoo soo naqliye bal intaas baa maqsuud ku yahay ciddii bal qowlkaa tidhina waa kuba radeeya dee waana taan leenahay itifaaq baaba jira xagga dahaarada oo kale waxaan shacbi ahayn bal matalan itifaaqaasaa inoo soo naqliyaanba culimadu marka waa salaaddii janaasadu salaad weeye wixii bal matalan rukuuc iyo sujuud ma laha laakiin umuurihii kale iyo waxyaalihii kale xag dahaare iyo xaggii bal matalan dee takbiirtan iyo xaggii tasliim iyo waxyaalaha waa taa wada laho waa salaad weeye laakiin dee waxyaale ay kaga duwan tahay salaadii kale ayaaba jira wuxuuhi sheekhu raximah llahu tacaala xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa shucbatu can ishaybaaniyi can ishacbiyi qaala anahu qaal xadiidku waa xadiid intaan janais ku jirnay marar aan soo marnay kolley waxna ay dambeeyaan weli qaala wuxuu yihi kolley mararka qaarkood dee uu kaba dheereeyey baabkii ugu horreeyey xaggii janaaista iyo intan waa kaba yar dheera akhbaranii waxa ii waramay man mara ku maray maca nebiyikum nebigiinii macii sala allahu calayhi wasalam calaa qabrin qabri qabrina waan tan weyninaynaa oo dee mambuud uma idaafaysno haddii la idhao qabri mambuudin ruux mambuudah qabrigii bay noqonaysaaye waa qabrin mambuudin macnaa munfaridin oo naaxiyo xabaali kaba mida lagu asoo ka gooni ahaa qabriguna wuu cusbaa taas baa uu maray fa amanaa dee waanuu weydiiyey waana shaksi uu soo booqan jiro waana kaa yidhiba maxaa iisoo ogeysiin weydeen iyo waa habeenkii ayay rasuulka ilaahay mashaqadii u naceen fa amanaa uuna tukiyey fa safafnaa khalfahu imika halkan waa rasuulka ilaahay imaamnimadii waa sufuuftii intan baa maxalushaahidku ay noqonayaane maqsuudka tarjamadu dee walow umuuro kale oo horeba inuu usoo marno xadiidka usoo qaato umuuro usoo daliishaday bal imika halkan maqsuudku intanba iyo maxalushaahidku uu noqonayaa waa halkan sufuuftii dee salaadahaasna salaadahan faradkaana lahaan jira markaa dee waa salaad bay lamid tahay waxyaalaha kagaba dunaato imaamna waa kama jira faqulnaa waxaanu idhi ya abaa camrin abaa camriyow abaa camrin waxa weeye waa kunyadii shacbi man xadaaka yaa kuu waramay oo xadiidkan yaa kugu waramayne wuxuu ihi nin la socday rasuulka ilaahi markaa ayaa waxa weeye laba tukaday baa ii sheegay madaanu magacaabin waa kumaa lagu yidhi oo qaala wuxuu ihi ibnu cabaasin radia allahu canhuma waa cabdullaahi bnu cabaas ilaahay isagii aabihii baa kaba raalli ahda kolley xadiidkuna way noo soo noqnoqon doonaa umuraha kalena waan ku yar joogjoogsana baabu fadli itibaaci ljanaaisi janaaista raacitaankeeda fadligiisii baabkii way macnaha janaaista oo la raaco bal fadliga ay leedahay ayuu baabkiisii yahay kolleyna itibaacu de haddii gurigeedii lagaba raaco oo dee waxa weeyaan ilaa halkii laguma tukanayay ama musalla ha noqoto ama masjidsa imaka innaga dee caadadeennu ay tahay haba noqotee ilaa halkaa uu raaco marka dambena kaba hadho dee bal itibaac fadli waa yeelanaya hadduu kaba raaco halkii oo bal matalan ilaa qabrigii uba raaco aaskii iyo ilaa intaa aaskii kaba qeyb galana dee waaba fadli intaa kaba badan oo axaadiisu intaba waynooguma timi kolley baabka dunmahay baabka dambeeyana waynoo soo socday ayaa axaadiis dambe iyadoo kitaabuliimaanna aynu waxyaala kuba soo maray ee balharba janaa-ista raacitaankeeda la raacayo bal taas ayuu fadliga ay leedahu baabkeedii yahay wa qaala zayd bnu thaabitin radia allahu canhu zayd ibnu thaabit baa wuxuu yidhi waa saxaabigii dee katabadii waxyigana kaba mid ahaa idaa sallayta haddaad tukatid ood janaasadii ku tukatid faqad qadayta waad gudatay alladii kii calayka adiga korkaaga ahaa waad gudatay oo wixii korkaaga ahaa waad gudatay ee marka haddaad dee laaraacdana waa fadli ziyaadaha haddii aad marka aad kuba tukato aada adigu dee aada hadhana waxa weeyaan xaqii waad gudatay eh meydku lahaa ee ahaa waa kii aynu soo maray umuurihii laysba amray dee itibaacu ljanaais rasuulka ilaahay waxaana kii xadiidkii kale xaqu lmuslimi cala lmuslim bal shan iyo lixba ha ku yimaadeen lafdiga muslime dee waxa weeyaan waidaa maata fatabicum waa ruuxii muslimka hadduu dhinto raac marka waa xaq baa meeshii jira ruuxii muslimka muslimkii uu kuba leeyahay marka haddii aad dee intaad raacdo aad ku tukato marka aad marka dambe iskagaba hadho xaqi waa kuu xasilay waad gudatay wixii korkaaga ahaa umana baahnid idan dee aad dadkii kaba fasax qaatana taa uma baahnid dee haddii aad laakiin itibaac intaa ka badan doonayso ajrigii baa kuu biiraya ziyaado ajri baad yeelanaysaaye laakiin waad gudatay wa qaala xumayd ibnu hilaalin xumayd ibnu hilaal baa wuxuu yidhi ma calimnaa ma oginoo cala ljanaasati janaasada korkeeda idnan idan dee dadkii laga idan qaato bal ifasaxa laba yidhaaho taa kuma ogin walaakiin man sallaa ruuxa tukada ee janaasadii ku tukada uma rajaca laabma falahu qiraadun bal xadiidkay dee qiraadku inooguba imane qiraad buu inooguba sugan yahay ayuu ayaa u sugnaaday oo macnuhu waa maxay ruuxuu haddii uu dee janaasadii raacaha waa xaq meydku leeyahay ama muslimku muslimkii kale ku leeyahay iyadoon wax kale laba eegin dee kaasna haddii uu salaadii qayb ka mida weeyaanoo weli walow ay harsan tahay aaskii ay harsan tahay laakiin salaadii oo bal waxa ugu ahamsana ducadan loo ducaynaya salaadan laguma tukanayo hadduu taal dhameeyaba horta xaqii waa gutay weeye saa hadalkaa hore sayd bay nooguba sugnayd marka wuxuu leeyahay kol haddii dee arrintu ay taa tahay ruuxu haddii uu doono inuu anu raacin ee uu halkaa kaba laabmo iminka halkan lama odhanayo oo waxa weeyaan dadkii iyagu ehelkiisa ahaa ka idan qaado lama odhanayo oo halkan wax dee idankaasoo kuba xidhan oo dee la yidhi iyaga in laga idan qaato mooye yaan laga tegin oo yaan la laabmin taasi ma jirto ee waxa weeye haddii uu doono qabla dee dafni inuu iska laabmo kol hadduu salaadii ku tukaday uu laabmi karaa idanna shardi maaha taasba weeye bal xadiid baa kollay cabdirasaaq iyo ay soo saareen amad waa ahar mowquufa abu hureyre laakiin sanadkiisa inqidaac baa kuba sugan waana mowquuf labadaba inqidaac iyo mowquufe ayaa kaba dhigay ruux baa jira isagoo amiire aan dee asalkiisu amiir maaha laakiin haddana jaanib buu amiir kabayo waaba ruuxii dee janaase laba socday ee kuba tukanayay ma laha inuu laabmay ilaa weligeedii weligii janaasada iyo kii qariibkiisa ah iyo dadkii dee ehelkiisaah ka idan dalbo oo kale bal dee laftigu inqidaacna waa jiraa waayo camr bnu shucayb baa abu hureyre kaba warinaya jaanib kalena waa mowquufe bal iminka taas waa umuurahaasuu yar milicsanaya oo sheekhu radinteed aharka uu soo qaaday waxba shardi ma aha ruuxu hadduu laabmayo in idan uu cid weydiisto taas shardi maaha walaakin man salaa uma rajac falahu qiraadun axaadiiu waa tan uu baabka dhiganayay xadaana abu nucmaani qaala xadaana jariir bnu xaasimin qaala samictu naafican yaquulu xudita bnu cumara ana abaa hurayrata radia allahu canhu yaquulu naafic baa wuxuu yidhi xudita bnu cumara ibna cumar baa loogu waramay oo waxaa loogu yidhi ana abaa hureyrata abaa hureyra radia allahu canhu yaquulu wuxuu ku qowlayaa uu leeyahay man tabica janaasatan ruuxa janaaso raaca janaaso raaca falahu qiraadun waxaa u sugnaaday qiraad oo dee waa nasiib weyn oo ajriye kaasuu leeyahay oo fadli badan buu leeyahay oo qiraad ajriya ayaa u sugnaaday saasa abu hureyre looga soo naqliyay faqaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi ibnu cumar baa odhanaya akhara abuu hurayrata calayna akhara waa badyeeyo abuu hurayrata abuu hureyre calaynaa korkanaga macnaha ujeeddadu ajrigan iyo ama xadiidka katradiisii baa ujeeda axaadiid badan uu warinayaaba jirtoo dhici karto dee malaha inuu iloobay inay waxyaalo dhacaan ama ajriga sheegitaankii waayo xadiidkaanu markaa maqlin ee lafdiganu buubal maalan tan baa loo soo naqliyay xadiidkan imaka halkan baa duruqda bukhaari oo dhan kuba sugan ah in ibnu cumar looguba waramay arrinkan laakiin bukhaari dhexdiisa ciddii bal magaca bal maalan ibnu cumar arrinka uguma sheegtay kumaba sugneen laakiin muslim oo kale nin khabaab saaxibulmaqsuuro la oo ahaa oo ibnu cumar oo fadhiyo masjidku uguma yimi ayaa iyada dadkii usoo naqliyey buu tani kaba mid ahaaba ee uba sheegay inuu abu hureyra sidaa leeyahay bal maalan taasba weeye kolley inoo ibnu cumar taasaa looguba waramay xadiidka weliba lafdigiisan imika iyada inooguba sugan ah waxaa si wuxuu dee abu hureyre kuba taagan yahay abu hureyra saa yidhi man tabica janaasatan iyadana duruqda bukhaari imakastan baa ku wada timi oo xadiidkiiba inaanu marfuuc ahayn oo rasuulka ilaahay laba gaadhsiin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laakiin sheekhan bukhaari abu nucmaan oo qolooyin kale ay kaba wariyeen sida ismaaciil iyo kale dariiqiisa ay kaba soo saareen iyo aymo kale oo dad kale iyaguna kaba soo saaray ayaa maxay ahayd inuu xadiidku marfuuciyo ibnu cumar lagu yidhi abu hureyra yidhi rasuulka ilaahay baan maqlay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man tabica janaasatana kolley xadiidku dee waxaan isaga ibnu cumar loo soo naqliyey abu hureyra sheegaya maaha ra'yigiisii wax isaga ku taagana xadiid marfuuc ahaayo bal waxaan leenahay halkan saahay noobaba dhacdee laakiin in riwaayaad kala duwan oo xataa barhkood ay muslim kuba sugan yihin baa dee inuu marfuuc yahay laakiin bukhaari baysan kuba sugan fa qaala wuxuu uhi akhara abu hureyrata calayna abu hureyra waa nagu badiyey macnaha umuurahan sheegitaankeeda ama xadiidkaba sheegitaankiisa ma taa marka fasadaqat way u rumaysay yacni caaishata ayuu u jeedaa kolley waa bukhaari barhkood fasadaqat caaishatu baaba kuba sugnayd iyadoona yacni laba socon abaa hureyrata abaa hureyra oo waqaalat waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo yaquulu xadiidka macnaa waxa weyn kolley xadiid kasta muslim iyo inooguba sugan markii uu warkana xadiidku soo gaadhay hadalkaana yidhi ayuu ibnu cumar caaisho u diray waayo basadkii baa la joogaa iyadna xujradii bay kuba jirtaa isagoo xadiidka weydiinayo markaasay tihi run buu sheegay oo abu hureyra run buu sheegayoo dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay baan maqlay isagoo saa yidhi ibnu cumar markaa muxuu yihi faqaala ibnu cumar ina cumar baa wuxuu ihi radia allahu canhuma laqad faradnaa waxaan ku gaboodfallay oonu dayacnay fii qaraariid kaiira qaraariid badan macnaa ajri badan oo dee ibnu cumar baa waxay ahayd mala arrintiisu markaa uu janaasada intuu yimaado uu sooba raaco markuu ku tukadu iska hadhi jiray taas bay ahaydba laakiin inuu ilaa aaska uba raaci jiray iyo bal matalan taasi waxa weeyaan dee may badnayn bee halkaasuu in badan markaasuu markii dee loo sheegay xadiidkan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaba sugan ayaa wuxuu leeyahay dee xagga marka leegay inaanu laasimin ama aanu had iyo goor ilaalin jirin inuu aaska joogo oo meydka aaska uu raaco inuu joogo tii buu leeyahay ajri badan baa haddaana dhaafi kol hadday arrintu tan tahay oo qaraariid badan baanu anagu dayacnay kuba gaboodfallay muslim saxiixiisa waxaa kuba sugnaa kaana bnu cumara yusalii cala ljanaasati uma yansarifu janaasada intuu ku tukadu iskaba tegi jiray markii xadiidkan abu hureyre soo gaadhay ayuu markaa yidhi hadalkan ah laqad farde caaishana ay tihi waa xadiid rasuulka ilaahay maalan aan kaba maqlo uu yihi ayuu yihi qaraariid badan baana dhaaftay on anagu kuba gafulay aan dayacnay taas buu yidhiba bal xadiidkan horta qisadan dee hati malaa horena abu hureyre malaa waxaa inooguba soo maree qolay dee waana kii isaguba lahaa waxay leeyihiin agtara abu hureyra oo haddaanay laba aayadooda kitaabka ilaahay ku sugan jirinba maan anigu waxa weeyaan waxba maan sheegee bowanskaba aamusi lahaye waxaa jirta in xadiidkan ama riwaayaadkiisa waana riwaayo kolley mala saciid ibnu mansuur ayaa waxaa kuba sugnayd markii uu dee caayishana ay uba rumaysay inuu yidhi abu hureyra lam yashqalnii can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam karsul wadiye walaa safqun bilaswaaqi wainama kuntu adlubu min rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam akalatan yudcimuniiha aw kalimatan yucallimuniiha macnaa aniga rasuulka ilaahay igamay shuqlin waa tacriir dadka kale uu leeyahy waxyaalo badan bay kaga shuqloomeen oo dee waxa weeyaan rasuulka ilaahay baan xaadiray oon laazimay waqtiyayga ay kaba maqnaayeen in dee dhirtaa timirta alwadiya waa teeda yar oo kale taas geed timira beeritaankii iyo timira taabeer aan kaba shaqeeyo aan dhirtayda halkaas aan kuma jeesto iyo suuqyada oon dee ka tijaarayson wax ka iibiyo ama aan kaba iibsado taasi rasuulka ilaahi igamay jeedine rasuulka ilaahi waxaan kaba dalbi jiray keli oo kale waa cunto aan mar cunaba oo uu isagu isiiyo intaasaan kuga qancaya iyo kelimo ama kelimo uu ibaraba oo markaasaa ibnu cumarna ku yihi kunta alzamana lirasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam waclanaa bixadiidiha rasuulka ilaahi adaad noogu laazimitaan badnaa xadiidkiisana adigaa noogu aqoon badnaayoo dee sida shaaficiyoo waa dee abu hureyra axfadu mara walxadiida fi dahri laqad faradna fii qaraarida kaiira tii buu ka qoomamoonayaa bal taas markaasaa muxuu yihi bukhaari baa le faradtu dayactu min amri illaah ujeedadu waxa weeyaan horena waanu soo aragnay bukhaari bay caadadiisu tahay haddii kelimo qariiba oo xadiida ay soo aroorto kelimadaasna ay kelimo qur-aanka ahoo dee ay waafaqsan tahayba kelimo qur-aankaba kaba mida kelimadii qur-aanka ku sugnaydna uu fasiraa macnaa waxa weyaan kelimo qariibaba xadiidkii kuba timi laakiin maxay waafaqsan tahay laba mid tahayba kelimo qur-aanka kuba sugan kelimadii qur-aanka kuba sugnayd ayuu fasiraa oo bal matalan imika halkan wuxun buu yihi laqad faradna fii qaraarida kaiira faradtu waa tan fii jambillaah bal markaa oo qur-aanka dhacday buu markaa leeyahay taasi maxaa macnaheedu yahay imika dee tan isaga wuxuu leeyahy waa ajrigii uu dayacay ee uu kaba hadhi jiray taasi u jeedaay laakiin lafdigaa qur-aanka kuba sugani macnuu waa maxay faratudaasi waa dayactu min amrillah macnaa waa amarkii ilaahay aan dayacay oo waa qoomamo dee kii bal matalan hadalkaa lahaa uu kaba qoomamoonayay wey xadiidka tayiyada inooguba sugan horta abu hureyre xifdigiisii aada iyo aada u sarreeyay oo kollay asbaabana lahaa barhkoodna aynu kitaab dee cilmiya aan kuba soo marray taasi way nooguba sugan tahay culimmadu dee inay barhkood barhka kale ay kuba bushiyaan wax ay kuba inkiraanna wax dee mar damba bilaabi mahay oo waxaa qadiimkoo xataa saxaabada dhexdoodii ayaa wixii aanu ruuxu aanu maqlin ee uu qariibsado sanoo kale waaba ka joogsan jiray ama ciddii waaba laga yaabaa inuu kuba bushii jiro kuba inkiri jiray ruuxii caalimkaana wixii aan cilmigiisu gaadhin haddii uu qariibsado oo bal matalan taasi dee waxa la yaabla maaho ee kolley waa wax kaba qarsoon ama kolkol dee ayay inta badan noqota arinta kale ee xadiidka kuba sugan waa abu hurayrana cadamu mubaalaati alxaafidi biinkaari man laa yafid kol hadduu ruuxu waxaan xifdisan yahay oo uu garanayo uu hubo oo kale dee ciddii aan xifdiyin ee waxaan ama agtoodii uu kaba maqan yahay inkaarkoodii inaan looba aaba yeelin oo dee taa danka mugelahayno waa wuxuu ogaa inuu xafidsan yahay markaa cid aan arintan qariib kuba noqotay oo aan xifdisayn bal inkaarkii dee waa inaan looba aaba yeelin markaasaas dee asxaabtii rasuulka ilaahaynaba khaasatan xadiidka rasuulka markay noqoto say bal hortay isagaba hubsan jireene ay bal maalan ay u hubsan jireen taasna way nooguba sugan tahay ibnu cumarna fadiiladiisan markan uu leeyahay laqad faradna fii qaraarida kaiira waa xirsigiisii cilmiga iyo imanka qoomumadii kaba qoomumunay wixii dhaafee camal ahaayoo dee taasna iyadna waa manqabo ibnu cumar leeyahay xadiid kolley axaadiid kale baabka inooguma sugan oo laba mid ah waxaana uu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala dee xadiidkan imika abu hureyre uun mooye iyo caaishaynu haynaa inay xadiidkan wariyeene xaafid ibnu xajar halkan wuxuu tirinayaa bal intii isagu dee waxa weyn bal weliba riwaayo uu leeyahay uu wariyayoo toban saxaabada ka mida oon labadooda ahaynoo wariye axaadiidan baa jirto imaka dadku tiriyey thawbaan iyo bara iyo cabdillaahi ibnu muqafar iyo abu saciid iyo ibnu mascuud intuba axaadiidooda waa saxiix buu leeyahay ubay ibnu kacab iyo ibnu cabaas iyo anas iyo waatilat ibnu lasqac iyo xafsa iyo iyaguna axaadiidan way wariyeen bal fadaail bal markaasna asaaniidooda iyaga dee heerkaa may gaadhsiisnayno waa asaaniid maqaal kuba sugan yahay maaha abu hureyre iyo caaisha un wax fadligan badan iyagoo ay wariyeenoo saxaabo kaloo kala duwan baa xadiidka la wadaagsatay baabu man intadara xataa tudfana haadakani baabu bayaani man intadara wuxuu u baabaysan yahay bal ciddii isagu sugay waataa idinkuba soo maray xadiidka hore dee ruuxu hadduu salaada tukado iskaba markuu salaada ku tukado iskaba noqdo xaqiga waa gutay waana leeyahay idanna uma baahno waa shay u bannaan ee laakiin maxay noqonaysaa dee ajrigii ruuxii ilaa aaskii joogay la ajri ma noqonayo uunba weeye bal haddaba ruuxa isagu mar kale noqoto suga ilaa laga aasayo maxay tahay kolley mantii markaan imika shardiyo kaba dhigno wax jawaaba uu sheekhu halkan soo dhigtay maba jirto dee axaadiidta ayaa inoo iman doonta haddii a la idhaayo ajri inuu ziyaado aho kaba badan in waxa weeye in kii isagu salaadu markuu ku tukaday kaba noqday inuu mudanayo axaadiidan kuba arki doonaa ee bal waa fadliga uu leeyahay ziyaadada ah ruuxa isagu sugay janaasadii meydkii ilaa laga aasayo xadaثna cbdاللh بن مسلمة qال قرأت على بن أbي ذئب عن سعيد بن أbي سعيد المqبuري عن أbيه أنه سأل أbا هريرة رضي الله عنه fqال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم bal xadiidkayna waynu soo aragnay rijaashiisoo dhanba cabdاللahi بن مسلمna maarta iبن أbي ذئب anaa isagaa ku dul aqriyaya xadiidkan imaka inoo soo socda haddii a la idhaaho sheekhuna raximah اllahu tacaala abu hureyre markuu soo gaadhay waa xadiidkii abu hureyra wuxuunbuu kuba daayey samictu nabiya sala اllahu calayh wasalam oo matnigii imaka halkan inoomuu dhammayn oo matnigii inoomuu dhammayn laakiin maxaa jirta waa xadiidka inoo soo socda waa sanad ayaa dee uu la mid yahay uun waa xadiid abu hureyre uun sanad labaad oo xadiidku uu leeyahay oo imika sanadkii markuu kaxeeyo inuu lafdigiisii sheegin waa kan xadiidkii sanad labaad uu leeyahay oo matigiina inoo raacin doono marka muxuu yihi xadaثana axmed bnu shabiibi bni saciidi qaala xadaanii abi qaala xadaثana yunusu qaala bnu shihaabi waxadaanii cabdالraxmaan اlacraju an aba hurayrata radia allahu canhu qaala anahu qaal axmed ibnu shabiib kolley dee axaadiistiisu ma badna kitaabka uu ku leeyahy mana xusuustina hore soo marrade waana kolley muddaan soo wadno inaan soo marayna waaba suurtagal axmed ibnu shabiib waa nin reer basro ah kolley dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa dadkii la kulmay atbaacu taabiciintiina kaba mida bal taasba weeye xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa taqriibkiisa saduuq buu kaba cabiraa saduuqna kolley dee martabo aada usii sarraysa maaha oo dee ruuxa haddaan weliba xadiidka mukhaalafiya waxaa la soo gelin ruuxaa saduuq la yidhaha xadiidkiisu xasan martabadiiyo taas baabu noqdaa laakiin dee aimo weliba lagu tiriyo inay xaggan mutacanitiin ku ama mutashadidiin ku yahin waa abu xaatim araazi iyo ayaa tawhiiqiyey oo saa daraaddeed baaba markaa fatxulbaari buu raximah llahu tacaala sheekhu in ama iyo muqadimadaba waa kusoo naqliyaa tawhiiqa cidda kale ay tawhiiqiso bal kolley waa saduuqnimo ruux kaba sarreeyo weeye waxaan u fatxulbaari kuba soo naqliyaa laakiin waa meel dambo halkeennan maaha waa meel dambo kitaab kaba mida ayaa wuxuu kuba soo naqliyaa ibnu cabdilbar inuu daciifiyey ninkan isagoo asdi nin la yidhaha daba socdo ama ku raacay laakiin ninka asdi kitaab weyn buu leeya oo ducafada ah si isaga naftiisaba daciifo marka wax loo cuskado dad hiqaada tadciifkeed isagiibaa kayru mardi ah isagiibaa markaasoo dee qowlkiisu markaa ictibaar baanba lahayn bal waxaan leenahay axaadiida qaarkoodna sanoo kale buu xadaanaa yidhaahaa barhkoodna qaala axmed unbaabuu yidhaahaa dee waana ta aan leenahay abu xaatim iba araazi baa markaa tawhiiqiyey asdi tadciifkiisna wax ictibaaruu leeyahay maanta halkan ma jirto isagii baaba daciifa bal markaa taasba weeye kaasi waa isaga ama aabihii shabiib ibnu saciid horta kitaabkeenna waxa dhacday isagoo yuunus un kaba warinaya cidda ka warinaysaana inankiisa ay tahay wax kale may dhicin waxaana jirta oo dee waa nin dadkii atbaacu taabiciintii dhexe ah ay imo kala duwan oo mid iyo laba iyo saddex iyo afar toon ahayn baa tawhiiqiya isaga waa hiqaba yidhaaha allahuma laakiin waxay jirta markay culimmadu arkeen ibnu wahab imaamka la yidhaahdo markuu shabiib kaba warinayo axaadiidaas khalal baa jira waana malaa markii dambu masar yimi oo laga yaaba axaadiida inuu xifdi kuba warinayay waxyaale ay kaba dhaceen oo ibnu wahabi hadduu isaga kaba warinayo markaa khalal baaba jira saa daraaddeed ba xaafid ibnu xajar ugaba cabiraa marka la eego taqriib laa ba'sa bixadiidihi min riwaayati ibnihi canhu laa min riwaayati ibni wahab markay ibnu wahab noqoto mayi waxbaa jire laakiin inankiisa markay noqoto basi kuma sugno dee waa la tawhiiqiya laakiin tan leenahay waxa weeyaanun kitaabkeennan isagoo yunus ka warinayunbaana ku sugan isagoo inankiisu ka warinayana uu ku sugan yahay ibnu wahab kumaba sugno bal isagoo cid aan yunusayn kaba warinayana inooguma sugno bal waa ninkaa hiqada aan leenahay qaala wuxuu yihi markaas xadaanaa yunusu qaala bnu shihaabin ina shihaab baa yidhi waxadaanii alacraju ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaala kole xadaanii cabduraxmaan alacraj waxay shay muqadaray inooguba cadfan tahay oo dee cid kale iyaguna xadiidka uu kaba maqlay xadaanii fulanu bikada waxadaanii cabduraxmaan alacraju bikada oo xadiidkan ah oo malaa wax kale oo muqadara ayay kuba cadfan tahay bal hebello waa ii waramay cabduraxmaan ibnu hurmis alacrajna wuxuu igaba waramay abaa hureyra inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi man shahida ljanaasata ruuxa meydka ama janaasada xaadira xataa yusaliya kolley in badan oo ama riwaayadda qaarkood ama riwaayadda qaarkood laamta waa la kasrin wax kalena lama socdaane laakiineen bal waxa weeye taas in badan oo riwaayadda kitaabka kamida waa riwaayaddii ka dambeysay hadda bukhaari baan ujeednaana iyaga siduu kaba cabariya laagtarna laamta way fadxiyeenoo xataa yusalla ee xataa yusalla calayha weeye tanna waa shaksigiine waa shaksigii ajirga lahaaye isagana maqsuudo xataa xataa yusalla tan aan haynaa ayay kuma xambaarnaayeysaa ine waxa weeyaan waa ruuxii waxaan sameeye leey ajirgaasuu leeyahay maaha isagu markuu ku tukaadad uu bannaankaa joogo sida dad badan sameeyaanay meelaha taagan yihin bal masaajidkiiba aanay soo gelayn oonay tukanahayn oo kale dee ajrigan salaadii maba laha aslan maba laha bal hadday aaska uun ajrigiisa yeeshaan mooye haddii ay xataa ruuxu intuu halkaa markuu soo geliyo uu kaba hadho oonu aaskii teginna wixii ajrigii halkan maba yeelanayo waayo ajrigu waa salaadii tukashadii salaadana in lagu tukada maayo waa ruuxu tukashadan uu ku tukanayo ajriga kuba helaya xagga kalena waa aaskii oo uu joogo marka xataa yusaliya ilaa ku tukanaya calayha eeg ilaa ku tukanaya marka haddaan uu iskaba noqday falahu qiraadun waxaa u sugnaaday qiraad baa uba sugnaaday oo bal maalan calayha ana kolley axmed ibnu shabiibkan baa bayhaqiya ay kaba wariyeen calayha iyadoo riwaayadiisa la socoteen waman shahida ruuxa xaadira xataa tudfana intadaraana inooguma sugnayd laakiin riwaayaadka xadiidka barhkood baaba laftigan intadara ay kuba timi waa riwaayo muslim ayay kuba timi oo dee sanbuu riwaayadaa kalee jirta ayuu laftiga ugaba cabiray waa xaadiraydu halkii kamuu laamin waa sugay xataa tufana ilaa lagaba aasayo oo aaskeedii de laga aasayo kaana lahu waxaa usugnaanaya qiraadaani laba qiraad laba qiraad baa usugnaanaya qiila waxaa la yidhi uma lqiraadaani labada qiraadaad maxay yihiin oo labadan qiraad horta dee qiraadka imaka waa dee taa hore waa taa qiraadka oo laftigu waa qiraad asalkiisa hore qiraadkuna wuxuu ahaa waa juz ajsaadan ama diinaarka ama dirhamka kaba mid ah oo bal matalan markaa ay diinaarkao kale ay sheegayaan labiyo toban dee jus oo marka diinaarkii loo qaybiyo labiyo toban jus jus ka midaba weeye macnaha waa jus marka la eego dinaarkii labiyo toban loo qaybiyo kaba mid ah taas baaba qiraad laba yidhaahaa axaadiidana laftigan qiraad uu kuba soo yimi axaadiidan janaasadana waa kay nooguba sugan ruuxii isagu kelbi aan loo idmin haysashadiisa isagu haysanayn camalkiisa qiraad kaba nuqsaamayo bal iyadu taasna waa ka yimi waa ka xadiidkii kuba yimi rasuulka ilaah yidhi haa ariga waxaan u raaci jiray reer maka calaa qaraariid oo dee marka qiraadka laguma fasira bal wax kalena waa laguma fasiray bal maalan taas oo kale waxaa kaloo iyadna xadiidkii kuba yimi xadii rasuulka ilaahi markuu masar sheegayay beled baa furan doonta yudkaru fiiha alqiraad qiraadka markaa bal waxaan leenahay lafdigan qiraad axaadiida isagoo macaani kala duwan leh waa soo noqnoqday bal maalan markaas inta badanna qiraadkaas axaadiida kuba yimi balkan ajriga kuba tacalluqsan mooyaane ama ha noqoto kaa rasuulka ilaahay u yihi qaraariid baan uguba raaci jiray markaan kuma fasirno ajsaadan diinaarka ama dirhamka iyo beledka marka la eego qiraadu inay isticmaalaan oo lacagta yaree dee googo-an ee lasii sarrifay diinaarka oo kale ama dirhamka lasii sarrifay kolley waa juska ajsaada diinaarka kaba mida ama dirhamka kaba mida ama iyada tan aan hayno xadiidka tafsiirku inooguba imanayaayo waa jus ilaahay agtiisa macluum kuba ahoo ajriga uu ruuxuu helayo camalkan kaba helayaa ama kaa la nuqsaaminaya haba noqotee camalkiisi laga nuqsaaminayo ama kan laba siinaya haba noqotee qiraadka halkan waxaa loogaba jeedaa waa jus-un min ajzaain macluuma cinda allahi subxaana wa tacaala rasuulka ilaahayna waa kan inoo mad soo dhoweynayo oo dee waaba kan buurtaa weyn ee uxud ayaabuu dee kaba dhigay inay taas uu la mid yahay waana marka la miisaamee ruuxa camalkiisa looba miisaamo iqalka camalka uu la yimi uu leeyahay iyo ajrigiisa iqalka uu leeyahay ayaaba dee iqalka buurtaasi ay leedahoo kalea macnaa waa ajri aad iyo aada uba weyno bal haddaba tan marka waxaa laba yidhi waa maxay wamalqiraadaani labadii qiraad maxay yihiin oo labadan qiraad maxay yihiin taas baaba laba yidhi markaa rasu maxaa yihi qaala miluljabalayn alcadiimayni waa laba buuroodoo waaweyn oo kaleba weeye oo labadaa qiraad taas bay noqonayaan waa laba qiraadoo ajriya si aan sheegayno laba jusoo ajriyaba weeye ee laakiin riwaayaadka sida riwaayo muslim iyo qiraad mila uxud baaba kuba timi barbarhkood baabay kuba timi labadooda ka yari inuu uxud leekaanayo macnuhu waa nasiib weyn oo ajriyo ilaahay subxaana watacaala inoogu tafadulayoo janaasada ama lagu tukanayo ama la raacayo ilaa aaskii la joogayo ruuxii uu kaba siinayo waana ajriga aad iyo aad uba badan bal taasba weeye cibaaradan xataa tudfana daahirkeedu waa ilaa aaska lagaba dareerayo ayaa dee ajrigii kuba xidhnaanaya waa daahirkeedii kolley axaadiid baa barhkooda xataa tuudaca fi laxdi waabay kuba yimaadeen xataa yufraqa min dafniha ama xataa tuudaca fi lqabri way kuba yimaadeen xataa yufraqa minhaye bal muhimku waxa weeyaanuun ta horena raacitaankii la raacay ilaa salaadiibaa qiraadka hore uu kuba yeelan qiraadka labaadna isagoo aaskii uba jooga bal taas oo aaskii kuba jooga ayuu qiraadka labaadna yeelan dee waana ajriga aad iyo aada uba badan axaadiidan imakaan hayno wax qaydoo kaloo la socdaa maba jirto laakiin kitaabuliimaan baa maxaan kuba soo maray kitaabuliimaan ayaa maxaan kuba soo maray ee ruuxa janaaso raaca iimaanan waxtisaaban waa isagoo dee rumaysan dee waa ajrigan iyo thawaabkanba ama ilaah rumaysan ixtisaabna uu laba yimi marka arrinkaas oo kale inuu kitaabuliimaan kusoo marayo laga maarmaanba weeyaanoo markay noqoto camal ama thawaab laga helayo wuxuu keensanayaa niya meeshii inay jirto niya inay jirto ayuu keensanayaayo ruuxii markaa waxaan u sameeyey soo xaafidba kaba cabiraya calaa sabiili mukaafa'a aaskaygay maalintaa uu hebel raacay adna maanta waan raacaya abaalkii baan celinaya ma calaa sabiili muxaabaada marka taasoo kale ajrigan ma yeelanayo ajrigan ma yeelanayo ee ruuxii u raacay waa xaqii muslimku muslimka kuba lahaa aada gudatid ajrigan aada heshid qaradkiisu yahay ilaahay daraaddii uba raacay ayaa ajrigan iyo thawaabkan yeelanayo bal maalan waa waxaweeyaan axaadiidkaasna horeynu uba soo maray axaadiidta halkanna taas bay inooguba qaydnaanaysaa bal markaa taas bay noqon oo inooguba qaydnaanaysaa qolooyinkana fatxubaari haysta kolley markaa uu falahu qiraadaani qabanayay uun bal xadiid uu saxiixa muslimkaba soo naqlinayay waa meelaha safxada uguba sii dambaysa filahu qiraadaani hoosteeda uun ayuu saaxib almaqsuura khabaab buu kaba soo naqlay cinda muslimin bilafdi man kharaja maca janaasati min beytiha uma tabicahaa xataa kaana aniga sidaas ay taalla waa saqad baa jiraan leenahay kitaabka dabcaduna iyo xaggaa kaba yimi man kharaja maca janaasatin min beytiha uma tabicahaa xataa kaana xataa kaana lahu ya adiga maxaa ku sab ama sax weeye dabcadaasi oo aad bay u fiican tahay markaa dabcadaasi wixii adiga ila midaan leeyahay ha saxdeenoo sababku waxa weeye bal weliba kelimu waana ikhtisaarka ugaba yimi lafdiga xadiidku waxaa uma tabicahaa eeg man kharaja min janaasati maca janaasati min beytiha wasalla calayha halkaa wasalla calayha dii way kaba maqan tahay laakiin ta muhimku xataada waxay ka dambeeyey weeye waayo hadalkii baan inoo hagaagahayn uma tabicahaa xataa tudfana oo lafdigii tudfana halkaa ka dhacsan qolooyinkeydna ila mida tudfana walow wasalla calayha ana kulle xadiidka ay kaba maqan tahay waayo xadiidka dee muslim waa kuba sugnayd laftigiisaa kuba sugnaay ee bal idinku ogaado taasna saxdun baan leehay bal xadiidka ta iyada inooguma sugan horta waa atarkiib fii shuhuudi almayit ama janaasada xaadirkeedii tarkiib laystarkiibinayo iyo umuurihiisoo looba qumo iyo bal fadliga ilaahay badan oo ah ruuxii muslimka ahaabaa ilaahay ku karaameeyey ciddii bal arrinkiisa tawaliday maydhaysay ee aasaysay ee kuba tukanaysay inuu ajrigaa badan siiyo waa ruuxii muslimka waa karaamo uu leeyahay oo ilaahay kuba karaameeyey ciddii arrinkiisa tawaliyaysay xagga markay noqoto dee waa tajiiskiisa guud ahaan in ilaahay ajri aada iyo aada u badan siinayo bal taas baa iyada inooguma sugan iyo dee tarkiibka baabu salaati sibyaani maca annaasi cala aljanais kolle waa xadiid aynu soo maray uun tarjamo hore usoo dhigtay iminkana tarjamadan uu dhigtay oo wuxuu ihi baabu salaati sibyaani waa ciyaalka yaryar een weli qaan gaadhin salaadoodii ay tukanayeen maca naasi dadka macuud cala janaaisi iyagu oo salaaddii inay kuba tukan karaan oo ay dadkii laba tukan karaan bartaas bixii kuba yimi xadiidkan inoo soo wadaa waa xadiidkii ibnu cabaas caawana inooguma sugnaa laakiin hore aynu jaanibkan uba soo aragnay mar hore oo tarjamo hore waa sufuuftii xaggaasu kaba hadlayay inay ciyaalku marka ay janaasada ku tukanayaan iyaguna dee safkaana aan loo joojinayne ragga ay dhex gelayaan dadkaa waaweyn waa tay aynu xalay soo marray casharka uga soo marray halkana maxay ay tahayba waa salaada nafteedii walow dee taasba kole dee safkii ay joogsadeen salaad bay tukanayaan macnuu uu ahaa bal maalan halkana maxay iyada ay tahay maqsuudka u soo dhigtay taa horeba dimnan wixii nooguma sugnaabay hayde inay jidaysan tahay dee salaatu sibyaan cala aljanais salaatu sibyan cala janaaisna inay jidaysan tahay oo bal maalan taas wey baabu salaati sibyaani maca annaasi cala janais xata xata xadaanaa yacquub bnu ibraahima qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayrin qaala xadaanaa zaa'idatu qaala xadaana abu isxaaq ashaybaaniyu can caamirin eeg magac kol shacbi kol caamir kol abu caamirin u atanan can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala anahu qaal ataa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu yimi qabran qabri buu soo maray faqaala wuxu uhi waa qabrigaan qabri calaa qabrin mambuudin inaa soo maraynoon faqaaluu waxay idhaheen hada dufina aw dufinat albaarixa ruuxan halkan xalaytaa la aasay rasuulka ilaahayna waa weydiiyo maxay ogeysin weydeen waa tii waxay ku cudurdaarteen aan soo maray qaala ibnu cabaasin radia allahu canhuma isaguna markaa ma qaan gaadhin ibnu cabaase fasafanaa khalfahu rasuulka ilahi wuxuuna safay gadaashii uma salla calayha qabrigiibuu kuda hadaba horena way ugu tukadeen ee qabrigiibuu kuba tukaday oo iyada xagga salaadii qabrigu weli way dambaysaa xadiidkana wuu soo celin doonaa iyo wixii kuba tacalluqsanaa baabu salaati cala aljanaa'isi bilmusalla walmasjidi baabu salaati salaada baabkeedii weeye laguma tukanayo cala aljanaa'is janaa'isti bilmusalla oo halka musalla ciidda oo kale ama haddii dee meel loogu talagalay janaa'ista in laguma tukada ay jirto iyo walmasjidi masjidka oo macnaa bal waxaa waa xukumka ay leedahay dee waana banaanida ay bannaan tahay in musalla lagu tukado dee janaaistii inay bannaan tahayna masjidkii in laguba tukado wala wax sariixi taas imakaan u keenayna laakiin dee aimo kale ay noo soo saareen xadiidkeeda xadaana yaxya bnu bukayrin qaala xadaana laythu can cuqayrin can ibni shaabin can saciid bni lmusayibi wa abi salamata anahumaa xadaaahu can abi hurayrata saciid iyo abu salama way warameen ibnu shahaab bay u warameen abu hureyraanay ugaba warameen radia allahu canhu qaala anahu qaala inuu yidhi naca lanaa rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu noogu waramuu noo sheegay annajaashiya waa mowta najaashiyi najaashi dhimashadii saaxiibalxabashati xabasho amiirkeedii meligeeda ahaa ayuu rasuulka ilaahay yowma aladii maata fiihi maalintii uu dhintay ayuu yihi walaalkiin ayood saalixa ayaaba halkaa ku dhintay faqaala waxaanuu yidhi istaqfiruu liakhiikum walaalkiin u dembi dhaaf dalba dee kolleyna salaad baa lagu tukanaya waataynu soo marray iminkana xadiidka waaba dariiqiisa waa abu hureyre eh waa kan laftigiisii wa can ibni shahaabin qaala ibnu shahaab wuxuu ku cadfan yahay keenii hore oo yaxya ibnu bukayr iyo layth iyo cuqaylba way ka horeynayaan halkanna ibnu shihaab markaa abu salama ka hadhaya saciide qaala xadaanii saciid bnu lmusayiba ana abaa hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi saciid ibnu musayib baa dee taabide waa imaamka weyne ee raggii uguba mudnaa fuqahada waqtigiisa ama laba idhaa xagga cilmi ahaan isaga taabiciinta uguba mudnaa in abi hureyrana waa qabay qaala wuxuu yidhi abu hureyra ina nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay safa bihim waa saxaabadii dadkii uu dee markaa la baxay ayaa uu safay oo sufuufku u joojiyay bilmusallaa waa meeshii musalla ahaa waa musalla alciideyn waa halkii ciidaa laguma tukanayay ayuu rasuulka ilaahay dadkii intuu waxa weeyaan sufuuf ka dhigay ayuu fakabara salaad qaa'ibna way haydo calayhi wa calaa annajaashiyi arbacan afar takbiirood ayuu takbiirtay bal markaa iyada halkan xadiidka maxaa inooguba sugan musallihii oo lagu tukado meydkii dee waa kanoo mashruuciyadeed bar rasuulka ilaahi waa kaa u baxay kolleyna waxaanay jirtay halkaa musalla unbaa maameel janaasa lagu tukada way jirtayba laftina waa inoo dambeeyaaye bal taas iyada way noogu sugan tahay waa mashruuciyada salaada in halkaa musalla laguma tukada meydkii dee kolkolna musallu waaba dad aada u badani hadday yimaadaan waaba meel u waasac noqon karta intii janaasada timi oo kale u wada waasac noqon karta ee bal taas way nooguba sugan tahay ama xaggii masjidka xadaثna ibrahim بن الmنdir qala xadaثna abu dmrةa qala xadaثna muسى بن cqبة can naafic can cabdالlahi بn cmr radي الlah canهuma wuxuu yihi cabdالlahi بn cmr an اlyahuuda yahuud baa jaa uu yimi ilى الnabiyi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay bay ula yimaadeen birajuli nin bay ula yimaadeen minhum iyaa ka mid ahaa iyo wamra'atin haweeney zin ayaa zinaystay macnaa laba yahuud ah ayaa zinaystay rasuulka ilaahay bay u keeneen yahuud kolley iyaguna ayn marka la eego dee umuurahan xuduud buu inooguba keeni doonaa halkaas baa bal iyagu hadday isula keen yimaadaan maxaa arrintu noqonaysaa maa dee inaan kala xukumayno shareecadeedni baan kuba kala xukumaynaaye bal taas iyo umuuraha kuba tacalluqsanayd nooguba iman doonaan iyo bal waxyaalo qisadoodan kuba tacalluqsanayd kolley arrintoodna waxay ahayd kitaabkoodaba rajmigii waa ku sugnaa dee dadkana muxsaniin bay ahaayeen rajmku waa kuba sugnaa way ka tegeen camalkiisiya laakiin may bedelin lafdi ahaan umay bedelinoo kitaabkii kamay goyn oo wax kale kumay taxriifina camal ahaan bay ugaba tegeen halkaa dambaanay nooguba sugantahe kolley sababtay uga tegeenna markii zinadii de ay badnaatee dadkii ashraaftooda marka hore dee dadkooda hoose ee iska aan wax martaba a lahayn markay kukacaan way ku fulin jireen markii ashraaftoodii ku badnaatay dee arrintu noqotay raggaasna looma dhowaan karo ayay dooneen wax uun ka wada dhexeeyo inay yar fadeexeeyaan oo dariiqada lasoo mariyo inta dhuxul madow iyo la mariyo dameera laba saaroo la kala jeediyaba halkaas lasoo marmariyo taasay kaba dhigeen haddana markan dambe madiine yidhaaheenba waaba kanoo dee way aqoonsanaayeen oo dee ilah baa i yacrifuuna kamaa yacrifuun dee abnaahumba laakiin way diidanaayeen xasad iyo taasay uba diidanaayeen ayaabay yidhaaheen dee aan isaga u tagno hadduu wax taa hore inooga khafiifsan uu isagu xukumkiisu noqdo xukumkiisu uu noqdo dee waan qaadanaynaa hadhowna xujadeennu waxay noqon nebi ambiyadaada ka midaan xukumkaysii qaadanay dee markaas oo kale rasuulka ilaahay markay uga keeneen dee kolley qisada way iskaba dheer tahay kitaabkoodina waa la keenaya bal adigu taas umuurii waxay noqotay rasuulka ilaahay inuu amro in la rajmiyo bal kitaabkoodii baa la keenay oo dee dadkii muslimiinta islaamiya ka mid ah baa sheegay inay aayaddu kuba sugantao kii aqriyayina waa ka boodbooday iyo taas oo kale iyo waxaana riwaayaadka xadiidka barhkood kuba yihin markii la keenay towraad oo kale rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh barkimo uu ku fadhiyay intuu ka kacay inuu dhulka fadhiistay abu daawud bay kuba sagoonto uu dhigay oo yihi dee adiga iyo ilaahay dee kusoo dejiyeyba waan rumaysnahay macnaa waa towraadoo inteeda badan muxaraf ay tahay ayuu barkimadii u dhigay innagana waxaa la arkaan aragnaa dad badan oo dee dalabadeennii oo dhallinyaradeenii waliba taasa dee anaga waqtiga da-eedayadii xataa kitaab maxawaa dhulka lama dhigi jirin oo kale in rix loo dhigay iyo in go-aaga aad saarta mooye kitaab in kitaabka qur-aanka ruuxu halkaa dhugtiisu ay saarantay uu dhigayo bal dhici karta in lagaba tallaabsado iska daa kutubtii kale oo kale oo dee ay tahay un kolley waa nooc yar ihaano ah ama xurmo la-aan ah dee kitaabka qur-aankaana ma mudan in aayar halkaa lugtaadu ay saaran tahay aada dhigto oo haddaad doonaysa adoo degdegayana aad kaba tallaabsato oon aragno dee xataa masaajidaan kuma aragno kutubta iyadoo axaadiid kuma qorantay bal waa muqarar tarbiya islaamiga kaba soo qaad isagoo tukanaya hadduu doono lugta inuu kuba riixo oo taas oo kale ay dhacdo dee waxyaalahaas oo dhamna may jirin oo dee dalabadii hore taasi aslanka may dhici jirin laakiin waa waxaan taas ahayn bal waa kaas towraad buu uba dhigay oo taas oo in badan ay muxaraf tahay taxriif uu kuba sugan yahay ee kolley bal waa arrin ay tahay khaasatan dhallinyaradu inay umuuraha ay kaba digtoonaadaan oo dee taasoo bal waxyaalahaas layskaba ilaaliyo faamara bihimaa uu amrayo farujimaa waa la rajmiyey qariiban wax ku dhow min mowdici ljanaa'izi cinda almasjidi ag meesha janaa'ista masjidka agtiisa ayaa laguba rajmiyey bal imanka halkan xadiidku waa taasoo umuuro kale inoo tilmaamayaayo dee uu leeyahay oo ama baabkiisu waa dambeeya arqaab badanba oo ka dhigtay oo kuba iman doono waxaa xadiidku ina tusaya xadiidkan ibnu cumar bal janaa-istu inay lahayd meel loogu talagalay lisalaati calayha wey oo waa mowdic aljanaa-is hadday tahay bal ama musalli haba noqoto ama haba noqoto meel halkan si dee masjidka kuba dhowaaye eh inay lahayd meel iyada la dhigi jiray oo markaa cinda salaat ba halkaa inta la dhigo laguma tukan jiray inay ahaayeen baa xadiidkani inoo tilmaamayaaba weeye waxaanayn bal dee dhici karta uu leeyahy waaba suurtagal masjidka in halkan loogaba jeedo almusalla waayo axaadiidta daarkoodaaba taasa oo dee musallihii dee ciida iyo istisqa oo kale inay tahayba masjidka loogaba jeedee bal xaasilku waxa weye musalli waa lagu tukan haddii meel loogu talagalayo lagu tukadana waaba jirtaa laakiin masjidkii muxuu xukumkiisii horena waan soo yar marnay taas waan ishaarnayba iyada haddii ay tahay dee masjidkii in hortiisiibaaba la dhigayaa ama meel masjidkii haddee ka mid maaha way kaba asxaantay sida masaajidka iminka markaskoo kaleo dee way kaba baxsanto masjidkii maaha laakiin waa hortiisii imaamkiin halkaasu soo joogsanaya horta waxaan filaya qolooyinka culimmada ka mid ee iyagule masjidka lama soo gelin karo ee dee laguma tukan karo iyada suuradaasoo kale dee suura khilaaf gelaya maaha oo dee shay jaa-isay noqonaysaa markay noqoto masjid gelintii cibaaradanna kolley sheekhu baabu salaati cala aljanaisi bilmusalla walmasjid halkan ah cinda almasjid iyo in halkaas janaa-istu inay masjidka agtiisa ahayd iyo butan uma soo qaateen laakiin masjidka dhexdiisa markay noqoto kolley waxa ay tahay jumhuur culamaana qowlkoodu yahay waa la soo gelin karaa waana lagu tukan karaa wax basiyo taa kuba suganna maba jirto imaam maalik baa laga soo naqliyaa inuu lahaa aniga taasi maba roona abu xaniifa iyo ibnu abi dibiga naguma soo noqnoqday iyo qolooyin iyagu leede barhkood baale maydku san kaba dhigayo dadka waxyaalaha kale oo kol hadduu naftu kaba baxday nijaas buu noqonaya markaa lama soo gelinayo barhkoodna maya talwiis baa lagaba baqanayaa bal alxaasil dee wixii talwiisana waa la ixtiyaad wixii lala yimaadaa laba imanbe maydkuna nijaas maahe laakiin jumhuur ulculamaa qowlkoodu waa lagu tukan karaa maxaa u daliilo maxaa mustanada waxaa jirta caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha saxiixa muslim bay nooguba sugan tahay ayaa markii sacd ibnu abi waqaas uu dhintay xoogaa buu ka horreeyay dhowr sandood markii uu dhintay dee isagoo meeshii dee waxa weeyaan uu deganaa waxa weyaan lagaba soo qaaday oo ayay amartay in la soo geliyo masjidka dee xujradeedii kama soo baxaysa si ay uguba tukato dadka qaar baa qoonsaday oo inkirayo dee markaasna malaa may badnayn taasi markaasaa iyadoo caaisha maxay tidhiba oo ay dee matalan iyadoo dadkii kaba dhigaysay inay dee dhaqso wuxu iloobeen ayaa waxay tidhi suhayl ibnu baydo rasuulka ilaahay ama ibnay baydo isaga kaba cabirtay masjidka dhexdiisa ayuu kuba tukaday macnaha suhayl oo kale waqtigiisii markuu dhintay rasuulka ilaahay masjidka la soo geliyo uu kuba tukaday bal taas wey arrin kaloo dee laynoo soo lina cumar ibnu lkhadaab radia allahu canhu abubakrin fii dakhili lmasjid buu uguba tukaday suhayb isagaa ayaamihiina dadka sii tukanayay intaan dee cusmaanba la dooran isagaana cumar kuba tukaday oo isaguna fii dakhil masjid ayaabo bal matalan ay tahay bal markaa waxaan leenahay kolle jumhuur ulculamaa dee waxyaale mustanadkoodna kuwaas weeyaanoo rasuulkii ilaahay ugu hor sarraysay inuu kuba tukadaye haddii lagu tukado bal waxa weeye dee shay jaa-isa weeyaanoo wax karahoo ku sugan baan leenahay ma jirtee bal adigu taasna way bannaan tahayba weyn kolley baabka waa inoo dhammaaday waxaa laga yaabaa xalito waxaan yar sheegay dadna dib bay i yar weydiiyeen waxaanalaga yaaba masterkeedna ina idiin sheego waa kelimaadkii luqada ahaa iyadoo hadal caadiya ay yihiin haddana macno kaloo luqo ah ay tilmaamayeen oo kale oo dee waa laga yaaba waati aan idiin sheega waxaan kasoo naqlinayay risaale uu leeyahay bakr abu zayd oo la yidhaha la jadiida fii axkaami salaa kolley umuuru ururiyey ale kitaab kal rasaa'il kal leeyala madbacaysan tahay ay kaba midayd halkuu halkaa ku qabanaya waxayd markuu ka hadlayo tasbiixda gacanta lagu tasbiixsanayo isagu u arko riwaayadan ah midigta lagu tasbiixsanaya abu daawud kuma sugan yahin lafdi shaada ay too leeyahay labada gacmoodba waa lagu tasbiixsanaya qowlkiisu bal markaa halkaasuu ku qabto wuxuu tiiriyey saan sheegay kitaab asraar alcarabiya uu yidhi oo axmed taymur leeyahay iyo fatxulmuqiidkan sakhaawi labaduu u tiiriyey asraar alcarabiya xalayba sida idiin sheegay in kolley waan arkay se in iyadoo saa u dhan qayb unbaa kuba sugnaydee laakiin fatxulmuqiid baa hadalku uu kuba dhanyay isagaana asal u ah waayo axmed taymur waa nin dambe oo dhow waxa weeyaan fatxulmuqiid isaguna suu kaba cabiray meelo kala duwan baanaanba soo iyadoo mufaraq uu leeyahay ayaa soo gaadhoon soo ururiyey nafcina way leedahay bal taas waxaana jirta igu soo baxdayba in farqi inuu udhexeeyo siduu usoo naqliyo bakar ibn zayd iyo sidaa kuba sugan waxaaba yidhaahaanoo yidhaah haddaad doonto sheekhaaga qaladkiisa ama mucalinkaaga qaladkiisa inaad ogaato jaris khayrahu de waa sheekh kale iyo culimka la fadhiiso de waxaa laga yaabaa sheekha kale ama siduu wuxuu aqriyo taas inay waxyaala kugu soo baxaan khadaisi ahayd oo kale de markaa kitaab oo kale haddaad halkii aad ka daba tagto meelihii wax kasoo naqlinaya adeegto waxaa laga yaabaa inay waxyaala khado ay akhday ay sooba baxda sida imanka tan aan sheegin oo kale marka wuxuu alfaadana uu koriyo mid aan lahaa xali waan ka ama dee markii dhaaftayna mid baan ka tegayaana waan eegay meeshuna waan sheegi doonaa oo kaba dunaaye bal cibaarada haddaan idinku celiyo uun dee ninkii intaa ku qabanaya kuba qabtee waxa weya macno luqana way leedahay horta dee macno caadi o imanka aan ku macnayno laakiin kelimaad waxay xambaarsan tahay daabid luqawiya daabid luqawiya oo dee ah macnaha lafdigaa saasaa loo dabdiyaa iyadoo macno kalena ay yeelanaysa lafdiga isaga kitaabka ku sugan fatxulmuqiid haddii aad doonaysa ninkii fatxulmuqiid doonayana waxa weeyaan markuu baabka hariibka weeye fatxulmuqiidna eeg waa tasakhawi weeye hariibka xadiidka marka uu dhigayo maaha alghariib iyo acasiis iyo markuu taa dhigayo waa alfaadaha xadiidka hariibka ah marka uu dhigayo iyo taas kutubteedna uu kaba hadlayo halkaasuu ku soo arooriyaayo hadalka uu kuba soo arooriya waa masala au laabmi kartaan cibaaradiisa maxay ahayd laa tuxarik ilibda fayafuuxa waa inta isagu la dheeraa horta waa mid ibda waa kilikiladii wuxuu leeyahay dhaqdhaqaajinin fayafuuxa iminka dee waa iyadoo uri ay kaba soo baxdo laakiin maxaa looga jeedaa kelimadan luqada barhkood way soo naqliyeen laakiin luqo sugan maahe hamsada waan kasrinaynaa bacduna way reebantay marka ha xarakayno alibid ha odhan weeye alibid oo adoo hamsadii bacdii iyo hamsadii wada xarakeeya luqas dee saaxibu misbaax uu soo naqliyo laakiin luqo sugan maaha in la xarakeeyo marka laa tuxarik ilibda oo alibida ha odhan oo xaraka haga wadeeyaan sukuun baa jire in fayafuuxa markaasaa maxaa dee umuurihii kaleynu soo sheegayno walaa taftaxi iljiraaba walaa taksir ilqascata eeg taftaxi iljiraaba walaa taksir ilqascata halkaan xali kaga tegayna waxayd walaa intaa waan soo macneeyay kuwaas walaa tamudda alqafa alqafa waa qadaadka laa tamudda haddaan sideeda u laqbeeyo waa qadaadka dee hataagin oo hafidinin bay noqon laakiin maxay tahay lafdiga alqafa luqada carabiyada waa ism maqsuura alqafau lama yidhaaho alqafa baa la yidhaho ism maqsuura marka laa tamudda alqafa taasoo kale markaasaa halkan ayn dee wadnada waa jirtayba oo aljanaasatu bilfatxi waalkasri alaclaa lilaclaa waalasfalu lilasfal waa xalitaan soo macnayn alaclaana waa meydkaa sarreeyo soo maahayn waa jiimta in fatxadeeda ta kalena oo kasre meesha ay jirtaa xalay aan soo naqliyo wuxuu ahayd waidaa dakhalta makata faduma duwa faftax ha faftax dawa waidaa kharajta faduma duwa oo marka aan xalayna kusoo laqbeeyo waa sida dee kuba sugan uu isagu soo naqliyey haddaad maka gasho in marka gelitaanka halka laga gelayo dawa ayaa la odhanaya daa dawa marka laga baxayna duwe laakiin arrintu way kaba duwantahay kolleyna waxay la tahay waa wax aan taasi jirin maxay ahayd cibaaradiisu waxay ahaydba waidaa dakhalta markaa waxa weeyaan waidaa dakhalta faftax kadaa waidaa kharajta faduma fadumahu oo macnaha markaad baxay rasuulka ilaahay wuxuu ka soo galay halkii alkadaa suu lahaaba in xasan ibnu thaabit markuu qorashuu soo gabayey soo taasay sakirtu bunayatii lam tarawha tuhiru naqca mawciduha kadaau oo uu yihi rasuulka ilaaku xasan yidhi anka waa meel aan farduna kama soo dhaadhici karay maa laga soo dhaadhiciye kadaa marka laakiin marka la baxayo kuda un maahe kudayi baa la yidhaahyo iyadu waa asfalu maka marka la baxayo bal taas bay inta kale waa tan un bay ahayd oo ah wamalikum fi lardi marka marka wamalikum bilkasri fi lardi wabilfatxi fi samaa haddii melik la yidhaahna dee waa boqorkii haddii malak la yidhaahna waa samadii kolley marka la eego macno intan la laqbeeyay leedahay laakiin ujeedadu waa dabdiyo bal markaas taasoo isaguma kaba cabira waana taa masalkeedii aan dii tilmaamay waa fatxulmuqiid baabka hariibka weeye ee hariibka xadiidka alfaada maaha hariibka iyo casiiska iyo mashhuurka waa nooc kale kaasi allah subxaana watacaala aclam